الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إخوتي في العقيدة dariskan waxaynu kaga warrami doonaa mowduuci sacaada uma ariiq ila taxqiiqi sacaada fi dunya waalaakhira ereyga sacaada fi luga alcarabiya waa ereyguda ballaadhan waa erey tilmaamaya badhaadhiya barwaaqiya bashbash iyo rayn rayn ladnaan iyo sareedo waa erey sheegaya qofka oo qalbigiisu degan iyo xasiloon yihi noloshana raalli ka ah sacaadadu waa waxa uu raadiyo basharka dunida ku noole qof kastoo bini aadamka ka midi wuxuu jecel yahi inu saciid noqdo ku liibaanay oo sareediya raynrayn ku jira inuu noqdo sacaadadu waa wuxuu raadinayo alkhubaraa waalculamaa waalfilosofiin dad yowga waxbaadha ee aqoon-yahanka sheegta iyo intellectualiska iyo filosofiyadu waa waxay raadinayaan sacaadadu waa waxa uu raadinayo qofka miskiinka ee rajuli shaarica ah sacaadadu waa matlab ama waa shay ay wada raadcaynayaan basharka dunida saaran oo dhami qof waliba waxa uu rabaa naftiisa inuu saciid ka dhigo adduunka inta la joogo haddiiba uu rumaysanya nolol dambe oo aakhiri inay jirtana wuxuu rabaa taana sacaadada inuu helo waa bini aadamka abuur alla ku abuuray fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illah laakiin su-aasha kabiirka ee weyn ee dunidu isweydiisaa waxa weeyaan ayna sacaada wama ariiqu ilayha xaggee liibaantu jirtaa ama sacaadada iyo raynrayntu xaggey jirtaa jidkee loo maraya sacaadada culamaai ilfalsafa way ka warramaa culamaai suluuki wazuhdina waa ka warramaa waxaa laaliya wixii culamo bashar insaan cilmi kasta ku saabsanoo laga warramo midtamada ka soo degaya mid bashar qoraba sacaada waa la raadacaynaya waa lagaga warramaya bini aadamkuna in badan buu taariikhdiisii soo jireenka ahaa raadinayay waxuu ku badhaadho qof walibana wuxuu la ordayaa wuxuu isleeyay naftan raaxiyo badhaadho gaadhsii iyo inay liibaanto sacidiba nasan weyday haddana in badan oo baadi doonto ama baafisay waxay la mid noqdeen kaman yabxat ilulu-ati fi saxraa baa layidhi sidii kii lu-lu-a ka daydayayay saxaaraha lu-lu waa shay badda laga soo saaro lu-lu waa shay badda laga soo saaro laakiin haddaad baadigoob saxaaraha ugu dhaqaaqdo inaad lu-lu ka hesho waxaad soo noqon adoo daalay jidh iyo maskaxba u daalay adoo quustay oon waxba haynin adoo tacab kororhsaday asaan lu-lu-ada helin baad soo noqon in badan oo basharka ka midi raabcada iyo baadidoonkii ay sacaadada ugu jireen saas bay kaga soo noqdeen dadka badh ama basharku wuxuu hore usoo tijaabiyey waxyaabaha maadadee lagu tamatuco ama lagu raaxaysto ayaa sacaado laga baadi doona laakiinse lagama helin qofka faqiirkii wuxuu is idhaahdaa sacaadadu malaa xoolahay ku jirta haddaad xoolo un heli lahayd malaa waad raaxaysan lahayd oo waad degi lahayd se kuwii xoolaa haystaa laga waayey inay degaan oo xasilaan qofka bukaa wuxuu is idhaahdaa malaa haddaad mar uun caafimaad ku kici lahayd oo cagahaaga ku socon lahayd saciid ayaad noqon lahayd iyo qof liibaanay kuwii se caafimaadka qabay dareemi waayo oo laga waa qofka daliilka ah ama miskiinka ah wuxuu is idhahdaa haddaad mar uun magac iyo maamuus yeelan lahayd iyo suldaan iyo jaah iyo qof laga dambeeyo haddaad noqon lahayd mana saciid baad noqon lahayd se kuwii noqday waaye boqorrada iyo madaxda iyo wasiirada iyo maamulada kuwii galay waaye dadka badh waxay raadiyaan waxay dhahdaan athaalutu lwahmi lisacaada waa maal iyo jamaal iyo shuhra bashariyada in badan oo ka midii saddexdaase ka raadacaysay waase ka dhex weyday ilaa iyo xad falasafada qaarkood markii dambe ay ku qanceen sacaadaba ma jirte bini aadamku waa wax kadeedan oo kadeed loo abuuray inuu dhibtoodo mooyaane inuu liibaano gaadhima maayaan falsafaad badan oo falsafaadkii dunida soo maraya baa ku dhisan bal meelaha aan sheegaya dadkii ka raadcaya aan tusaalayaal koo kooban ka soo qabto doctor alqardawi kitaab uu leeyahy o la yidhaha alimaam alxayaa ayuu wuxuu ka soo naqlinayaa majalladii la odhan jiray rosal yusuf waa majallo aan dad diin ku shaqala inta badan wax ku qorin rosal yusuf waxay ka soo bixi jirtay masar ayaa maqaal bay soo qortay buu leeya la yidhaahdo ahluuljanna laysuu sucadaa ahlu jannuu saciid maaha jannaduu sheegaya ninkan maadiga ahi waa scandinavianku ka warramaya scandinavianku waa wadanno gaar ahaan waddankii swed sweden la odhan jiray waxa ahaa waddan aan ka qeyb gelin loolankii bashariyadu dagaalka ugu jirtay bari iyo galbeed toona aan raacin naasiya waarsa toona aan gelin milatari adag iyo waxba toona aan samaysanin dhaqaalihii hantidii waddanku lahaana isku dayey inuu ku liibaansiiyo dadkiisa wasaaradda ashuuni alijtimaaciya ayaa ugu dhaqaalo badan dhaqaalaha ugu wasaaradda dhaqaalaha ugu badan lagu bixiya bay ahayd wasaaradda ku xigtaa wasaaratu tarbiya bay ahaan jirtay yacni halka dunida kale wasaaratu difaac iyo meelahaasi lacaga ugu badan ay ku baxaan iyagu waxyaabaha arrimaha bulshada u u adeegaya ayay lacagaa ugu badan ku bixiya hase yeeshee markuu noloshii dadkaasi sifeeyey waxay waayeen buu leeyahay sacaadadii may liibaanin dunida wadanada ugu horumarka badan leh xagga maadada iyo dhaqaalaha ayaa isugu dil badan dadka naftooda gooya intixaar suicide wuxuu ugu badan yahay dunida kuwa horumaray ilaa xad buu gaadhaa masalan maraykan oo kale wakti waktiyada ka mid ah one of the bestseller bookiska buwaagta ugu fiican ee bulshadu iibsataa oo noqda buug ka warramaya sida laysu dilo maxaa buug ka warramaya sida laysu dilo ka dhigay buuggii ugu fiicnaa ee dadba iibsado baahi istileed baa taalla dadkaa nolosha nacay oo ka quustay oo u baahday inay istilaan maxaa keenay in geeriye ay laga door bido nolol noloshii la jeclaa waddan ka mid a wadanada yurub ayaa istil ku batay weliba waxaa caana dadka istilaa in badanoo ka midi tabaqada hoose maaha waa tabaqooyinka sare middle classeska iyo dadka waxhaysta dhakhaatiirta injineerada dadka ladladan waddan ka mid a yurub baa istil ku batay dabeetana dawladdii baa ka argagaxday dadku siduu isu laynayo waxaa la yidhi malaa waxaa fiicnaan lahayd inaynu cilmi baadhis lagu sameeyo la ogaado soo jeedin baa la sameeyey odhanaysa dawladdu ha samayso meel la isku dilo dadkuna intaanay isdilin kuwashaneer ha loo dhiibo oo ah bal in la ogaado dadku sababta ay isu dilayaan maxaa dilka kugu kalifaya maxaa keenaya bal si ixsaa'iyaat iyo cilmi baadhis iyo wax looga samayn karo dadku waxanuu isu dilayo haddii la qancin karana qofka ha lala taliya markaa inaanu isdilin iyo isdilku inaanu fiicnayn iyo fursad nolosha inuu siiyo one chance more inuu qaato waxan inuu tijaabiyo kan tijaabiyo problems hadday jiro in lala xalliyo questioneerka ha loo dhibabalayo qof walba waraaqdaasi ha buuxiye dawladdii baa markaa waxay samaysay meel dadku isku gowraco la isku dila waa manxar bashari slotary laakiin dadku lagu qalayo xoolahaan lagu qalay questioneerkii baa la dhigay dadka laga buuxinayay la taliyayaashii baa la keenay u caqli celinayay dadku sidii aanay isu dili lahayn qofkii markaa laga quustee ku qanca isagu inuu isdilo waxaa joogta khubaro u tilmaamaysa duruqa la isu dilo iyo inta dariiq ee bannaan ee la isu dili karo mid walba xanuunkiisu inta uu leegyahay iyo sida uu la kulmayo isdilkaasi inaad siciijiso inaad rubad isku muddo in leydh ugu qabto inaad kan samayso inaad sun cabto inaad kan samayso waxaa loo sharxayaa qofka inta dariiqo ee nafta uu isaga qaban karayo iyo tii ugu fudud ee nafka qabashada keenaysa markii qadiyaddii dawladda ay ku dhaqaaqday ayaa waddankiiba meeshii kuyuu u qabsaday dabeetana dawladdii baa yaabtay dadkiiba oo kuyuu haysta amal waxaa la islaa mala de waxoogaagan isdilayo bal ha la ogaado laakiin markii la yidhi meel la isku dilaaba dawladdu samayso waa kanoo la taliyayaal baa jooga ayaa basharkiiba kuyuu u qabsaday amar kale dawladdu bixiso waxay tihi ha la xidho meeshan war nin walba meeshaad doonaysa isku dilood ka tahay in la joojiyo maxaa keenay dadkan dhergay ee social lifekoodu fiican yahay ee dhaqaalaha wanaagsan helay ee caynkana inay isdilaan maxaa keenay noloshii la jeclaa in sidan loo naco waxaa sababay dadku noloshan buu raalli ku noqon waayey sacaadadii buu waayey xoolihii iyo maalkii buu saciid ku noqon kari waayey naftu waxay u baahnayd buu waayey wuxuu garan waayey muxuu u nooliyey maxaan anigu meesha ka qabanaya kolleyba haddaan dhimanayo una noloshani geeri iskaga gabagaboobayso maxaan ka kadeedmaya maan hore isaga dhinto waayo meel uu socdaba ma garanayo qofkan kolleyba waan dhimanayaa buu leeyahy marka maxaan iska soo xiijin maan hore isaga dhinto mar haddaan noloshu intaan wado wado guulaystay aanan odhanaynin ee kolleyba aan dhimanayo maan iska dhinta bay leeyihin maxaan u noolahay hadda waxaa caanbaxday markaa isdilka jamaaciga ah iminka intaan waddankiina joogaan subax jariidad qaaday markaasaa wales ingiriiska gobol ka mida bay ka warramaysay markaasaa waxaa la tilmaamayaa da-yar toddobiyo toban jir ilaa sagaal iyo toban jir udhaxaysa oo bilaabay inay isdilaan oo waraaqa isu dirdiraya wadanada qaarkood jabaan iyo meelaha kani waxay sameeyaan group suicide ciidan dhan baa isballansada toddobaataneiyo kontaneeyo qof baa isballansanaya oo hal maalina kow iskaga wada siinaya group suicide-ka wuxuu noqday internet-ka inta laga wada xidhiidho in kooxiba tidhaahdo maalin heblaayo aynu nolosha ka takhallusno nooc fanka ka midana uga takhallusno basharkii dhaqaale haystee xoolo haystee la yidhi wuu horu maray maxaa ku kalifay inay jeclaadaan inay noloshanba gebagabeeyaan hore uga takhallusaan waxaa jira maraykanka wiil dhalinyaro oo chief la yidhaaho chief waa inankii ugu yaraa ee masterate qaata da-dii ugu yaray ee shahaadada maastera qaadata ee weliba ku qaata imtiyaaz iyo sharaf chief maalintuu qalin jebinayay baa la damcay in la maamuuso waddanku uu maamuuso oo la tilmaamay inuu yahay nin yar oo shaqo weyn qabtay oo da-dan uu ku qaatay maasterku aan horeba loo arag cid ku qaadata da-datan habeenkii xafladiisii ee qabcadii yarayd madaxa loogu soo xidhay ee maryihii lagu qalin jabin jiray loo xidhay ee shahaadada loo dhiibayay buu ooyey dabeetana mudiirkii diinkii jaamacadda wuxuu yidhi waxaan rajaynayaa min shiddati alfarax inaad la ooyeyso farax daraaddeed maanta caawa farxadda ku haysa daraaddeed baa ilmada kaa keentay wiilkii jief la odhan jiray baa wuxuu idhi igamay keenine min farati sacaadati buu yihi min farati tacaasati shaqinimadayda iyo taciisnimada liidashadayda iyo noloshan aan ka rajo dhigay ayaa iga keenay buu yidhi oohinta waxaan moodayey markaan shahaadaadkan sare iyo waxaan xaqiijiyo inaan farxi doono oo qof nolosha wuxuu ku farxay gaadhay aan noqon doono laakiin ma aha buu leeya waxaan kasii qaaday un warwar iyo qalaq iyo diraab nafsigaan kasii qaaday wax macno ayay samaynaysaana ma jirto iyadoo xafladdii lawaduu hore isaga tegay wuxuu go-aansaday inuu bridgeka dheere maraykanku iska daadiyo inuu iska tuuro america waxaa ku yaalla bridge la yidhaha golden gate golden gate waa me- meelaha ugu waaweyn ay ku faanaan maraykanku buu ka mid yahay laakiin nasiib darra waa meelaha ugu badane qofka doonaya inuu istilaa u ka soo boodo xalay markaan soo socday waddankiina halkan port elizabeth iyo udhexaysa cape town baa waxaa la itusayay dooxa ku taalla oo valley nager magacaynkaasi oo kale leh oo booraan laga boodaa wixii isdilayaa tagaa laygu yidhi kiinana golden gate waa sidoo kale waa bridge weyn oo maraykanka caan ku ah laakiin dadku wuxuu u adeegsadaa intuu fuulo inuu ka boodo dabeetana u dhinto jief uu socday si uu golden gatekii uga soo boodo isagoo kusii socda meeshii ayuu meesha agteeda wuxuu ku arkay nimanaan dadka u marya ekayn oo ka gedisan oo iska farfaraxsan oo meelo fadhiya oo dhalinyaro ah qoladii buu u yimi wuxuu ku yidhi su-aal ma idin weydiin karaa fadal bay idhahdeen ha maxaa ahaydeen buu yidhi idinku waa niman dhalinyaroa oo muslimiin oo arday ah waxay idhahdeen waxaanu nahay dad muslimiin oo caynkaasoo jaamacadda dhigta waa kaasoo waxaana si aan ula faraxsantiin idinku waa maxay buu yidhi way soo kaxeen waxay idhahdeen inakeen gurigoodii bay geeyeen gurigii uu yimi waxaa arkay guri yar oo cidhiidhiyo wax badaniba oolin oo dadka masaakiina gurigooda wuxuu garan waayey dadkan noloshana gurigan kaga nool intanna leeg ee haddana faraxsan ee noloshu aanay dhibta ku haynin maxaa rumaysantiin buu markaa weydiiyey waxay u sharxeen islaamnimada iyo waxay tahay iyo iyagu waxay rumaysan yihiin wuu islaamay dilkiina wuu iska dahayay waxaanu la baxay jacfar min daaciyaada maxaa keenay dadkan inay nolosha ka qursaan xataa soomaalidii u tagtay galbeedka ee dacfi iimaanigii uu ku dhacay siday u fakerayeen u fakeray maadiyaadka bataa iminka ugu isdil badan iyaguna soomaalida marka la eego magaalooyin baa la helayaa soomaali dhowr iyo toban qof ay marayaan dadka isdilay mid tareen isu dhiga iyo mid daarka boodaba waxa isweydiinta le wuxuu yahay dhulkii ladnaa markuu dadku tagay inay badhaadhaan baa la eegaye maxaa keenay inay isdilaan colin wilson nin la yidhaahdo ustaad maraykana baa wuxuu yidhi isagoo new york sifaynaya gitaaءun jamiil lixaalatin min asacaasati washiqaa buu yidhi waa dabool fiican buu yidhi laakiin dabool qurux badan oo hoostiisa haddaad eegta buu yidhi waxa ku jira waa ficaaso waa kadeed iyo shaqinimo buu leeyahay taarixan dhaadheer waxba heegan buu leeyahay ee new york ku yaalla dadka jooga waa dad ashiqaa buu leeyahay dhiba haysato shaqiiqiina maalkii wuu noqon waayey saciid sheekh doctor naasir ilcumari ayaa kitaabkiisa la yidhahda sacaada bayna alwahmi walxaqiiqa ayuu wuxuu kusoo naqlinaya qisat imra'a agna imra'a fi lcaalam christina onesis gabadh la yidhaahdo christina onesis waa inan uu dhalay milyaadeerkii ama bilyaneerkii greeg ahaa bilyaneerkani wuxuu ahaa nin xoolo badan oo keligii gaziirado u ku raaxaysta leh oo usfuul baxriya maraakiibadeedoo u ku raaxaysta leh oo diyaarado leh oo shirkado leh oo wax walba leh oo bilyaneera inantan baanu dhalay odagii bilyaneerka ahaa wuu dhintay inantan buu wuxuu uga dhintay shan bilyan dabeetana waxay noqotay gabadh xooluhu ka tiro bateen laakiin waxay weyday sacaadadii nin maraykanay guursatay dabeetana way iska furtay mid griigay guursatay dabeetana way kala tageen markii dambe waxay guursatay mid raasheen oo shuuciya oo waddankii raashiya la odhan jiray ee shuuciyad ahaa degan wixii ay gaziirado iyo daaro iyo iskuul baxri iyo wixii haysatay inta iskaga tagtay ayay waxay degtay guri yaroo laba qola oo raashiya ku yaalla waan shaqaale iyo khaadim iyo cidina soona joogin ninkaasay sanad la noolaydo halkaa joogta markii dambe isra ka timid faransiiskay haddana timo nin kaloo faransiisay guursi su-aal bay weydiiyeen waxay yidhaahdeen waxa yaab kale adigoo ah qimat ara'samaaliya maalqabeennada dadkii ugu xooga badnaa ee kabitaliska ugu lacag badnaa adigoo ah adigoo ah bay yidhahdeen agna imra'a fi lcaalam dumarka dunida jooga gabadhii u xoolo badnayd adigoo ah sidaad u guursatay baa la yidhi waaxid shuuci maa cindahu filis shuuci aan waxba haysanin oo nidaamka uu ku noolyahayna uu yahay nidaam shuuci aan ogolaynba reerku laba qol ka badan inay yeeshaan reerkaba looma ogola qurfateyn wax ka badan khaadim iyo wax shaqeeyaana ma jiraan maxaad caynka u samaysay baa lagu yidhi waxay tidhi kuntu abxasu can isacaada maalki iyo gazaa'irki iyo wixii waaweynaa way ka dhex weyday raadca waxaan ugu jiray bay leedahay balliibaan inaan marun dhadhamiyo inaan saciid noqon karo lacagtii badnayd iyo wixii cidhiidhun baan kasii qaaday bay leedahay waxay isweydiinta le marka waxay faransiis bay guursatay ni ilmay u dhashay kadibna waa ka furtay waa iska tagtay akhiiran maydkeedii argentiin baa laga helay dadkan oo dhami waxay baadi doonayaan sacaada laakiin sacaadadu maal maaha ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku leeyahy falaa tucjibka amwaaluhum walaa awlaaduhum inamaa yuriidu allahu liyucadibahum biha fi lxayaati اddunya ilahay baa isagoo qolo gaaleed ka warramaya wuxuu leeyahy falaa tucjibka amwaaluhum walaa awlaaduhum iyay ku cajab gelinin baa ilaahay yihi xoolahan iyo caruurtan ay haystaan inamaa yuriidu allahu liyucadibahum xoolahan baaba lagu cadaabayaa baa ilahay leeyahy subxaana watacaala markaas raaxa qalbiya weydo daashiyo laabeed aada weydo nolosha aada raalli ku noqon weydo aada garan weydo waxaad dunidaba ka qabanayso maxaan u noolay maxay noloshu tahay xaggaan ka imi xaggaan ku socda as-ilati alfitra su-aalaha naftu isweydiiso marka aad ka jawaabi kari weydo maalku waxba ma taro bale lugooyo iyo dhibun baabu kugu sii hayaa saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy inamaa yuriidu allahu liyucadibahum biha fi lxayaati dunya ilaahay baa wuxuu doonayay inuu kuba cadaabo xoolaha kan adduunka intay joogaan shuhrada iyo magaca iyo waxaan oo dhami noqon waaye caalimka muslimka ah ee la yidhahdo doctor rushdi fakar rushdi fakar waa nin mutakhasis ku ah culumta reer galbeedka insaaniga shahaadooyin badan oo maasteriyo doctoraana sita kana mida dunida ragga loo sharaxay nobel brice inay qaataan dhowr afna wax ku qora qoraa weyn oo in boqol iyo konton buu gaadhi sano qoray qaarkood ay yihiin mawsuucaad asalkiisu waa nin misriya laakiin yurubtaa galbeed iyo meelahaas jooga jaamacaadka janifa iyo agagaarkeeda jooga sorban university janif meelahaas rushdi fakar ayuu wuxuu ka soo noqlinaya sheekhi zandani waxaa jiray qisa ayaa laga soo naqlinaya wuxuu yihi wakti filosofkii ugu weynaa fransiiska u casrigii gisgaadh uu madaxweyneha ka ahaa gisgaadh waa ninkan iminka guddiga kan yurub distoorkeeda qoraysa odayadeeda ka mid ah waa madaxweynihii fransiiska ee hore ee shiraak iyo mitran ka horreeyey ee gisgaadh lo odhan jiray weeyaan gisgaadh distant baa lo odhan jiray madaxweynahaasi faransiiska cahdigiisii filosofkii france ugu weynaa mufakerkoodii laga dambeeyey caqliga weynaa oo maalin gurigiisa jooga ayaa wuxuu arkay xaaskiisii oo faraxsan oo guriga joogta oo sariirteedii jiifta xaaskii oo faraxsan markuu arkay buu meelahan galay miduu soo qaatay dabeetana mididii buu geliyo wuu dilay kadib buu wuxuu qabtay booliiskii ugu dhowaa ninkii booliiska ahabaa markuu arkay daabitkii booliiska ahaabaa isu taagay baa la yidhi illa waa ninkii caqligii weynaa ee france ba ay ka dambaysayin wuxuu ku yidhi iska fadhiiso ee waxaan dilay xaaskaygii marka booliisku ijraa-aadkii uu u baahnaa inuu sameeyo shaqadaada qabso xaaskii baan soo dilay waa la soo eegay gabadhiisii waa mayd xaaskiisii waa mayd gurigii bay taallaa ninkan wax dilay waa ninkii waddankabaa la lahaa waa mufakarkiisii dabeetana wuxuu la hadlay ninkii haystay booliiska oo dhan wuxuu yihi waxaa halka ila jooga filosofer hebel oo xaaskiisii dilay wuxuu yihi bal hubi inuu wax cabsanyey inuu wax ka siiyen inuu xanuunsanayo waa la hubiyey wuxuu yihi xaaskayga waxaan dilay anigo ah bikamili caqli waxna ma qabo mana sakraansana waxna ma qabo ninkii booliiska haystay waxaa la hadlay markaa wasiiru daakhiliyihii waxaa la yidhi waxaanu haynaa france ninkii ugu caqli weynaa iyo filosofkii iyo khabiirkii laga dambeeyey oo xaaskii dilay bal arrintaasi waa khatar baa la yidhi suga hadda halala socodsiiye madaxweyneha ah giskaad baa lala hadlay madaxweynihii waddanka waxaa la yidhi waxaa meesha yaalla oo la hayaa filosofkii francis oo dilay xaaskiisii war balbaada ma waxbuu cabsanaa ma waxba may waxaa la yidhi waa bikamili caqlihi wuxuu qabaa ma jirto giskaad baa waxaa laga sheegaa inuu yidhi caarun calaa faransa an tactaqila fikraha aw caqlaha waa ceeb maanta faransiisku inuu ninkii ugu caqli badnaa ama fikradiiba ninkii u siiday falsafada inuu xidho eh musixaadka caqliga ah la geeya ba la yidhi almusixaat alcaqliya meelahan dadka psychotiga ah la geeyo ha la geeyo xaqan waa fikrad dadka waalin in loo geeyo mudan waa fikrad mudan junuunah muxuu u dilay wuxuu u dilay waa falsafadu rumaysnaa wuxuu rumaysan yahay alfalsafa alwujuudiya falsafada loo yaqaano falsafaddani waxay rumaysan tahay dunida dadka jooga inay kadeedan yihin waxay idhahdaan waa saddex eray baa nolosha bini aadamka khuliquu waa la abuuray waa u fiirfiirsadeen nolosha dabeetana way geeriyoodeen waxay rumaysan yihin oo leeyihiin dagaal gebagabadiisa la garanayaan ku jiraa bay leeyihin askarigu dagaalka ma galo de hadduu ogyahay inuu jabayo soo maha dagaal haddaad ogtahay in lagu soo jabinayo aada hubto de waad ka yaro warwareegeysaa intaad ka warwareegi karta illa waxaad ogtahay in lagu jabinayo falsafaddani waxay ku leedahay noloshu waa dagaal guntiisa la og yahay oo ku gabagaboobayun geeri bay leeyihin marka waxa qura aan qaban karnaa bay idhahdeen waa inaanu dooranno laxdati sacaada inaanu dhimanno islaanta waxaan arkay buu yihi iyadoo saacadda tan faraxsano kollayba way dhimane haatan iyadoo faraxsan dunida ha ka tagta baa tidhi buu yidhi sacaaduu la rabay sacaada ayuu la raadinaya wuxuu jiri kollayba way dhimane iyadoo haatan faraxsan dunida ha ka tagto waa wax qariiba wax kasta laga raadi sacaado risaalada magisterka ninka qoraya sacaada min manzuur islaami buga la yidhaahdo ayaa isna waxyaabuu soo naqlinaya waxaa ka mida mumasel maghribiya nin saciid azayati la yidhaahdo wuxuu ahaa nin mudiica marka hore t v-ga qoladan ka hadasha ee wararka sheegtay iyo waxa kan iyo brograamada samaysa wuxuu noqday nin caana tviyada raggan soo fadhiistay caamkee la yaqaano markuu mudiic caana noqday kadib ayuu ka tallaabay oo wuxuu isu bedelay heesaa cod fiican oo heesaayoo laga dambeeyo ayuu haddana noqday kadib uu ka tallaabay oo wuxuu noqday mumasil nin jilaaya oo riwaayadaha iyo waxaasi jila dabeetana wuxuu noqday waddanka maqribka la yidhaahdo ninkii nimanka ugu caansan ee guri walba laga soo dhawaynayo waa nin heesaaya oo jilaaya oo mudiica oo lacag leh oo shuhro leh oo la yaqaano buu soo baxay maalintii dambe shuhra isagoo lebay jariidadii waxay la yeelatay waraysi waraysigii markii lasii dhamaynayey ayuu kii wariyaha wuxuu ku yidhi waxaan u malaynayaa nin nasiib badan baasoo kasmika baad noqotay buu yidhi sidii magacaaga oo kale magaciisa saciid baa la yidhaahdaa yacni waxaan rajaynayaa buu leey inaad sacaadadii heshay wax kastood u dhaqaaqda markaad ku guulaysatay sacaadadii baad heshay ninkii baa wuxuu ku yidhi may magacayga weli xarfu daal ma gaadhin buu yidhi saciidka daalkii ugu dambeeyey weli ma gaadhine sacaadaan joogaa buu yidhi waa halgamayaan weli laakiin xarfu daalka maan gaadhine buu yidhi markaan xarfu daalka helo anaa kuusoo sheegi doonaa ninkani wixii uu lacag helay iyo wixii uu magac iyo maamuus helay liibaan buu ka la-yey sacaaduu dareemi la-yey xasilooni buu la-yey maalintii dambe safaradii iyo siyaaxaadkii la ysaga bixi jiray isagoo u baxaya oo yurub iyo meelihii soo marmaraya loo muntajacaadkii lagu soo cadceysan jiray ayuu nimay walaalayiin oo yaroo wadaad oo baljiik jooga ayuu jiri saacad wax sii mar belgium buu kasoo degay walaalkii buu arkay walaalkii baa u yaro warhurmay waar bal soo daadego nagla yaro joog walaalkiibuu iskala joogay walaalkii baa waxoogaa u akhriyey dad wanaagsan oo kale oo muslimiin uu ku xidhay masaajidkii waxbaa la geeyey ninkii wuxuu yihi inshiraaxu sadri baan helay waabaan xasilay intii aan qoladatan la joogay wax iga maqnaa baan helay dabeetana mudduu la joogay islaamkuu fahmay nin multazim oo muslima buu noqday wariyihiibuu waraaqu soo qoray markaa wuxuu ihi horaan kuugu ballan qaaday markaan xarfu daal helay inaan kuusoo jawaabo maantaan soo helay buu yidhi xarfu daalkii haddaan gaadhay buu yidhi magacayga ka mid aha maxaynu uga jeednaa dadku waxay raadinayaan maal waxaana marka hore ku jirto qofku uu maalka u raadinaya aada raaxo iyo badhaadho gaadhi laakiin maalka markuu hela unbaabuu ku kadeedmaa raax iyo badhaadho ma helo maalka lagama dhergo oo mar kasta qofka bini aadamkii intuu haysto iyo mashruuca uu wado mashruucu wadaabaa ballaadhan maalintaad boqol dollar haysato mashaariic kun dollar aad ka fekeraysa maalinta aad kunka dollar haysato mashaariic labaatan kun aad ka fekeraysa maalintaad toban kun oo dollar isla soo hesho mashruucaagu boqol kun iyo waxbuu maraya maalintaad bilyanka hesho balaayin buu mashruucaagu maraya insaan dunida tan wuxuu haystay wuxuu rabay ay u buuxiyeen ma jiro qof walba way ka kala dhimantay soomaalidu waxay yidhahdaan adduun waa sagaalo ma tognoobo bay yidhahdaan way dhimantay un meel baad raadcaynaysaa daal iyo xiiqun baa laga sii qaadaa markay kugu sii korodho waa lasii xiiqaa un dadka badh baa qurux ka raadiyey ilaa maanta jaraxatu tajmiil dadku jidhkiisa inuu qalqalo jaraxaad maalin dhaweyd anigoo soo socda markaan halkiina kusoo socday ayaan jaziira t v gabaa hudheelka hangalay buu ka shidna markaasu wuxuu ka warramayaa teheraan inuu joogaan saddex kun oo tabiib oo jaraxatu tajmiil sameeya boqol iyo siddeetan ciyaado ama boqol iyo siddeetan dhakhtar oo lagu sameeyo jaraxatu tajmiil dad sanka loo yaro dhuubayo ama isha kor loogu yaro qaadayo ama baalka kor looga qaadayo ama xaydha yare baalka laga jeexayo ama dhabanka loo giijinayo waa jaraxati tajmiil yacni dadkii waxay raalli ku noqon kari waayeen sidii ay ahaayeen baa la fool xumaatay muraayaddu muu istaagayaa dabeetana saciid baanu noqonin wuxuu isleeya waa lagaa qurux badan yahay adigu noocan foolxumaan kugu yaro jirta wax iska bedel buu isleeyahy sanka yaro dhuu ama koru yaro taag ama hoosu yaro dhig si uun sanka inuu wax ka bedelo jaraaxada ugu badan bay yidhahdaan sankaa lagu sameeyaa oo basharku sankiisu sidaa uu egyahay un raalli kuma aha wuxuunbu isleeyahy si yaroo ka qurux badan baa jirta habaaqaraba wax sasawiraana intuu board halkana geeya ama waxu sawiraya ama kaso odhanaya saasaynu ka dhignaa saasaynu ka dhignaa intaasoo sankeebaa kula qurux badan aniga kaasa ila wanaagsan buu leeyahy markaa dabeetana kii la wanaagsanaadaabaa loogu beegaya dunya alyawm waa jaraaxaadka ugu lacagta badan labay maanta dunida ka mid tahay inay dadku isqorqoraan un oo isdhisaan un oo dad miyaad aragtay mar meella baruur laga nuugayo laleeyahy halkaana i dhuub meel kalena baruur loogu shubayo uleeyahy halkaana waxaan rabaa inay soo yaro buuranto sacaadadiibuu waayey noloshiibuu raalli ka noqon waayey wuxuu raadinayaa wax noloshiisa raalli geliya oo uu saciid ku noqon karo buu daydeeya xad bay dadku gaadheen noloshaba ay ka quustaan amalku uu ka lumo rajadu ay ka lunto mashkilad yari markay ku timaadaba uu miyir beelo ama miyir daboolo ma umalaynaysaa maanta tujaarta waaweyn ee maraykan iyo dhulka joogta horumartay waa dhaweyd waxay ka iibin jireen c d-yo cajalado gaadhigiisa subaxii markuu shido ayay cajaladu shidmaysaa cajaladdu maxay sheegaysaa amaan you are smart you can do everything waxaasaa ku duuban fiican baatay shaqada waad qaban kartaa warwarin waa mushkilaadku waad riixi kartaa waa ku kaa nin baa waxaa inta lacag soo siista dhegaysanaya way isku fillaan weydayo iminka waxay samaysteen waxa la yidhaha personal assistant nin shaqaalaha baa gaadhiga saaran shaqo kale ma qabto ninkan marka hijyari ku yimaadaba wuxuu leeyahy ha warwarin ha warwarin waad qaban kartaa waxaan waa wax fudooda dhamaynka intaasu mishaarka ku qaata yacni waa dad kalsoonidii ka luntay oo xataa nolosha waajihi kari la oo shaqaale uu saaran yahay mushahar ku qaata inuu u sheego inuu nolosha manage garayn karo inuu handal garayn karo inuu ka warwarin adduunkii maalkii lagu niyad samaan waa sacaado lagu waa shuhuradii iyo magac iyo maamuuskii lagu waa jamaalkii iyo quruxdii lagu waa wixii laga raadiyey sacaado oo dhan lagu waa wixii oo dhamme waxay u akaadeen kaman yatagadaa fi nnawm haddaad seexato oo hurdada riyada aada hilib ku cunto calooshu kuma buuxsanto markaas hoosta waad gaajaysantay socanka maaha dad riyooto oo cunno cuntid markaas hoosta waad gaajaysantay waxaa la mid a qofka bini aadamkaa baahiyihiisu caloosha maaha baahiyaha qofka bini aadamka oo dhami ma aha baahida calooleed caloosha markaad buuxiso inaad raaxo gaadhay maaha ma aha baahida magac iyo maamuus marka dadku ku qadariyaane magac iyo maamuus lagu yeelo inaad saciid noqotay maaha ma aha jirkaagu siduu u qorqorayo ama alla uu dhisay sida awgeed ba waxay yidhahdaan sacaadadu waa wax nafta gudaheeda laga dareemo ee material khaarijka kaga yimaada maaha bay leeyihin wax dabadda kaga soo kordha maaha asacaada ahlu tacriif waxay yidhahdaan sacaadadu waa raaxat lbaal waa qofku qalbigiisu xasiloon yahi waxay yidhahdeen sacaadadu hiya alqanaaca waa qofkaoo nolosha satisfied ku ah sacaadadu waxay yidhaahdaan waa qofka oo gartay wuxuu u nooliye wuxuu qabanaya haddii lama dego lagu geeyo oo wax lagu geeyey aanad garanayn meel aad u dhaqaaqda aad garan weydo waxaad u socota aad garan weydo waad warwaraysaa qalaq baa ku haya nolosha waxaa la mida haddaad garan weydo waxaan dhulka laguu duldhigay maxaan meeshan ka qabanaya haddaad isweydiiso waayo im here maxaan dunida u joogaa maxaan u noolahay maxaan u kadeedmayaa haddaad garan weydaba waxaad u nooshahay waa su-aal adag waa su-aashuu gabyaagoodii lahaa waan imi uun anoon garanaynin meelaan ka imi cagahayga hoostoodun baan jid ku arkay buuhi oo waan qaaday yacni wuxuu tilmaamayaa noloshaba inaanu fahamsanayn noloshaba inuu fahmi kari waayo sacaadadu waa ضد الشaqaaوة sacaadada culamadu waxay idhahdeen waa shucuur biالrida can الذat waa qofka oo dareema noloshiisa inuu kalsooni ku qabo waa qofka oo dareema jiritaankiisu inuu mubarir leeyahy sabab inuu leeyahy wax uu jiro oo dunidan shaqo uu ka qabanaya inuu leeyahy noloshiisu inay qasdi leedahay sacaadadu bay yidhaahdaan waxay ku kamilan taha ama sacaadada dhabta ahi waa ta aakhira bay yidhaahdaan sidaa awgeed sacaadadu madaahirtan sare ma aha ee muuqaalka sare ah taa macnaheedu maaha inaanu inkirayno leenahay falsafat alxirmaan inaanu dadka ugu yeedhayno wax la-aanta iyo faqrigaba lagu liibaanaa uma jeedno waa laga yaabaa caafimaadka iyo xoogga iyo jamaalka iyo maalka iyo intani waxyaabo qofka bini aadamkaa kaalmeeya inay yihiin ilaa xaddin ma sidaa awgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa min sacaadati bni aadam almarati asaalixa walmaskani saalix walmarkabi saalix xadiidka imaamu axmed warinayo sheekh alalbaanina saxiixa ku sheegay liibaanta qofka waxaa ka mid a buu nebigu yidhi haween fiican inuu qabo guri fiican degan yahay wax fiican oo fuulo inuu heli karo nicma almaalu saalix lirajuli saalix xadiidka kale waa kii nebigu tilmaamay isna imaamu axmed warinayo sheekh albaanina saxiixa leeyay laakiin madaahirtan sare waa wax kooban asalku adduunka wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka ibnu maaja iyo imaam albukhaari fi ladab lmufrad ay ku warinayaan sheekh alalbaanina xasanku tilmaamaya man asbaxa aamina fii sirbi mucaafan fii jasadi cindahu quutu yowmi kaanamaa xiizat lahu dunya bixadafiiriha nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam ninka waa berista tolkii iyo reerkiisa iyo gurigiisa isagoo jooga oo nabad qaba aamino aan baqaynin mucaafan fii jasadi jidhkiisu caafimaad qabo cindahu quutu yowmi maalintaa wuxuu cuno haysta saddexdaa shay qofka wada hela nabadgelyo caafimaad qab iyo wax maalintaa la cuno fakaanamaa xiisad lahu dunya bixadaafire kaa adduun oo dhan baa lagu ururiyey buu nabigu ley alayh isalaatu wasalaam kaa adduun oo dhan baa lagu urur yacni adduun intaa kama bato malaayiin soo hel waxa ugu badan inaad duni ka heshaa waa inaad nabad hesho gurigaaga nabad ku joogto inaad caafimaad qabto waxaad cuntona inaad haysato intaa kama bato adduunka la sheegayo o dhami intaa kama bato wixii ka badani waa daal unaad daalisay adugu waxba kale kuu kordhin maayo adduunka waa intaa dadkii intaa haystay haddaba ma faraxsanee maxaa dhacay sacaadadii ma hayaan xaggay ka dhaaftay waxaan leenahay sacaadadu usuul bay leedahay wax waliba waxa uu ku fiican yahay ama waxa uu cunto ama waxa yaqaana ciddii samaysay ninkii gaadhiga sameeyey baa yaqaana wixii gaadhiga uu sameeyey maxay in lagu isticmaalo mishiin kastoo meel yaalla ciddii soo saartay ayaa waxay garanaysaa mishiinkan wixii ay ugu tala gashay bini aadamka ilaahay baa abuuray alaa yaclamu man khalaqa wahuwa latiif alkhabiir isagaana garanaya waxa uu ku farxo waxa satisfied ka dhiga waxa saciid ka dhigi kara waxa qalbigiisa ku xasilo waxa nolosha ugu macaanaatee dhadhan ugu samayso allah garanaya subxaana wa tacaala sacaadada koowaad waxaa laga helaa aliimaanu billaah ilahay baa qur-aanka wuxuu ku leeyahy aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulm ulaa'ika lahum اlmn wahum muhtaduun ilahay wuxuu yihi aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helay ee alla iyo rasuulkiisa rumeeyey waa kuwii gartay nolosha waxay u joogaan kuwaasi baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala oo walam yalbisuu iimaanahum bidulm iimaankoodana aan dulmi ku darin dulmiga meeshan waxaa looga jeedaa siduu nebi maxamed ku fasiray shirkiga ina shirka la dulmun cadiim iimaankoodana wax shirkiya aan raacinin ulaa'ika lahum اlmnu baa ilaah yihi kuwaasaa nabadgelyo leh xasilooni leh quluubtooda ay degantay naftooda ay xasiloonta nolosha raalli ka ah ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyay man camila صaalixan min dakarin aw unha wa huwa muؤmin falanuxyiyannahu xayaaةa طayiba walanajziyanahum ajrahm biaxsani ma kanuu yacmaluun man camila صaalixa qofka camal wanaagsan sameeya baa ilahay yidhi min dakarin aw unha lab iyo dhadi kuu doonaba ha ahaadee wa huwa muؤmin isaga oo iimaan laga helay iimaan iyo camal saalixa qofka laga helo ilaahay baa wuxuu ballan qaaday falanuxyiyannahu xayaatan طayiba waxaan noolaynaynaa baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala nolol fiican falanuxyiyannahu laam iyo nuun shadan baa ku jira waa adawaat tawkiid waxa wax lagu adkeeyo waxaan noolaynaynaa oo noolaynaynaa oo noolaynaynaa baa ilaahay leeyahay nolol طayiba nolol fiican nolol saciida qofku markuu iimaan qalbigiisa galo ee uu camal saalixa la yimaado ee uu ilaahay u rumeeyo uu xasilaa iimaanka qalbiga buuxiya sidaa awgeed baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahay faima yaatiyannakum minii hudaa faman istabaca hudaaya falaa yadil walaa yashqa wman acrada can dikri faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu ywma alqiyaamati acma qaala rabbi lima xashartanii acma waqad kuntu basiira qaala atadka aayaatunaa fanasiitaha wakadalika alyawma tunsa ilahi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala aada markii jannada laga soo saaray faima yaatiyannakum minii huda haddii hanuun aniga xaggayga idinka yimaada baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala faman itabaca hudaaya ciddii raacda aniga hanuunkaygaas hanuunkaa aan soo dejiyey cidda raacda falaa yadilu walaa yashqa falaa yadilu fi lxayaa ma wareero ma luma baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala nolosha tiihi kuma dhaco kama luma nolosha walaa yashqa ma kadeedma baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala kadeedla kadeed marka maskaxeed iyo caqliyeed iyo qalbiga ugu daran lumitaan la lumo ka qalbigu lumaaba ugu daran qofka bini aadamka ahi isagoo aan waxba haysan oo baadiye iska nool ayuu nolosha satisfied ku noqon karaa dictoorkan idinla joogay cabdilxakiim quick iyo canada waagu joogay ba waxaa looga yeedhay mar alaska alaska xero military oo maraykana ku taalla muslimiin degan ayaa u baahday cid preacher oo u khudbadayso oo islaamu sheegta dabeetana cabdilxakiim kukiya baa loo diray isaga qishada ka sheekeynaya dadkii meesha loo tegey waxay ahaayeen askartii xamar ka soo dagaalamtay berigii hore maxaa waxyaabo weydiinaya waxaa ka mid aha maxaa u islaamtay madhaa waxaanu tagnay dad wadan dad aan waxba haysan oo maro haysan oo gaajaysan oo dawlad haysan oo waxba haysan oo dhibtii dunidoo dhami ku urursan tahay oo haddana iska faraxsan oo aan dhimanayninba iyagiyo waxay ahayd inay dee werwer la dhintaan laakiin dad aan waxbaba agtooda oolinoo haddana faraxsan marka waxaanu isweydiinay bay leeyiin dadka kani waay maxay u faraxsan yihiin ile noloshaba wax kuma haystaane wax agtooda yaallaaba ma jiraan maxay la faraxsan yihin waxaan ogaanay bay idhahdeen diintaay haystaan inay tahay yani qofkani wax qalbigiisa buuxiyo kala buu haystaa adduunku wax weyn markaa kuma aha sidaa awgeed ayaa culammadii hore ragga salafka waxaa laga sheegayay law yaclam ilmuluku abnaa'i ilmuluk boqorrada iyo kuway dhaleen hadday ogyihiin waxaanu haysanno nimcadaanu haysano lajaaladuna bisuyuuf bay dhaheen seefahay noo soo qaadan inagula dagaalamayn nimcaday sheeganaya waaxay waa itminaani alqalb waalruux qof xasiloon ibraahim ibnu ladham nin zaahida oo zuhaadi salafkii hore ka mid ah ayaa waxaa la yidhi xabad roodhiyoo qalalan buu webiga dajlo la fadhiistay baa la yidhi markaasuu biyaha darsaday waa roodhi qalalan markaasuu wuxuu yidhi hadday ogyihiin nimcadaanu haysano way nagula diriri lahaayeen waxa haystaana waa xabad roodhiyo qalalan laakiin waxa uu dareemayaa iimaan iyo kalsooni uu ilaahay ku qabo subxaana wa tacaala wuxuu dareemayaa noloshan inaanay qiimo badan u samaynaynin sheekh ibnu taymiya waxa laga sheegaa wuxuu lahaa qoladaan aanu ishayno dawladdu maxay yeeli karayaan buu yihi hadday ixidhaan waa khalwa buu yihi waan cibaadaysanayaa ilaahay baan u gooro noqonaya waxshat ilquluub cibaadadaa tirta hadday masaafuriyaan buu yihi saayix baan noqonaya ilaahay khalqigiisa fasiiruu fi lardi baa ilaahay yidhi dhulkaan daawanaya iyo waxa cajaa'iba la abuuray hadday daayaan yacni marnaba anugu khasaari maayuu leeyahy hadday idilaan waa shahaado qaadanayaa buu leeyahy ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyay cidda aniga hanuunkayga raacda laa yadil tiihka maskaxeed baa ugu darino qofku uu garan waayo wuxuu u nooliyey uu garan waayo qofku noloshan ma dheeraad buu isagu ku yihi muxuu ka dhex qabanayaa qofku uu kadeedmo ilaahay baa wuxuu leeyahy markaa subxaana wa tacaala waman acrada can dikri aniga waanadaydiiyo xuskayga ciddii ka jeesata fa ina lahu maciishatan dankaa baa ilahay yidhi kaasi wuxuu leeyahay maciisha nolol cidhiidhi a baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala qofku cidhiidhiga iyo ballaadhka laabtaa laga dareemaa cidhiidhig iyo ballaarhka laabtaa laga dareema waxa gacantaada ku jira cidhiidhig iyo ballaarhka lagama dareemo adoo xoola haystaa warwarku kugu badan karaa iyo walbahaabku iyo waalidu adoon waxba haysanin baad satisfied noqon karta idan cidhiidhiga waxaa laga dareemaa waa laabta saa daraaddeed baa ilahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala fa ina lahu maciishatan danka nolol cidhiidhiya buu leeyahy nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam adduunkan wax badan uma arkayn haddana munsharaxi sadri buu ahaa munsharaxi sadri waxaa la kala doorrabsiinayay boqor rasuula iyobaa ilaahay ku yidhi addoon rasuula kee baan kaa dhiga dooro adigu wuxuu nabigu doortay addoon rasuula inuu noqdo maalina gaajoodo maalina dhergo maalina la waayo waxaa nolosha nabiga ka mid ahay inuu saddex maalmoodoo saddex waayoo bariyay inaan wax la liqaba afkiisa gelinin waa nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam haddana nolosha dhib kumay haynin bale ilaahay baa ugu mano sheeganaya nimcada uu siiyaa in laabtiisa la ballaadhiyey alam nashrax laka sadrak wawadacna canka wisrak baa ilahay leeyay mianan laabta kuu ballaadhin ba alla leeyahy subxaana wa tacaala nolosha cidhiidh kumay haynin iyadoo calooshu gaajaysan tahay oo beerka laba dhagax ku xidhay ayaanay haddana nolosha cidhiidhi ku haynin markaasaa ilahay leeyahy alam nashrax laka sadrak inshiraaxu sadr waa wuxuu nebi muuse ilaahay weydiisanayay markii la yidhi idhab ilaa fircawna inahu طaga fircoon qabo waa qooqaye oo waqula lahu qawla layina muxuu yihi rabbi اshrax lii sadri wayasir lii amri waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qawli wajcal lii wuxuu baryay ilaahay weydiistay baryada wuxuu ka bilaabay maxay rabbi اshrax lii sadri ilahu laabtayda ballaadhi qad uutiita su'laka ya muusa baa ilahay xagga daba ku leeyay waxaadna weydiisatay waa ku siinay baa la yidhi subxaana wa tacaala laballaadhni iyo xasilooni buu ilaahay ka dalbayay subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu leeyahy laabtaada waa laguu ballaadhiyey ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahy faman yurid allahu an yahdiyah yashrax sadrahu lilislaam qofka ilaahay doonaya inuu hanuuniyo laabtiisaa ilaahay islaamnimada u ballaadhiya u waasiciya waman yurid an yudila cidda ilaahay rabo inuu lumiyo yajcal sadrahu dayiqan xarajan kaanamaa yasaxadu fi اsamaa ilaahay laabtiisuu cidhiidhi ka dhigaa noloshaa lagu kadeedaa dabeetana laabtaa cidhiidhiyoontoo neeftaa qabata sidii kii samada korayay baa ilaahay yidhi samada haddaad korto maxaa kugu dhacaya qofka bini aadamkii mar kasta uu kor usii baxaba oxygintaa yaraata ilaa xad uu gaadho xad aanu neefsan karin oo oxygin ba aanay jirin markuu gaadho qofku xad aanu neefsan karin dee qof neefsan kari waayo soo laabtu ma cidhiidhiyonto iskuba dhegto wuu neefsan kari waayo ilaahay wuxuu ku misaalay kii islaamnimada waaye qalbiga gaalnima ka gashay inuu la mid yahay kaa cirka koray oo kale kaman yascadu fi samaa wuxuu la mid yahay kaanamaa yascadu fi samaa baa ilahay yihi kii qalbigiisa islaamnimadu ay gashay ee iimaanku degay ee qalbigiisu degayna waxaa lagu tilmaamay inuu yahay kaa islaamnimada awaman kana maytan faaxiyaynah wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi nnaas yamshi bihi fi nnaas kaman mahaluhu fi ulumaati laysa bikharijin minha kadalika zuyina lilkaafiriina ma kaanuu yacmaluun waa ka meydkaa baa ilaahay yidhi aanu noolaynay gaalku waa meyd waayo waa qof garan laha wuxuu u nool yahay markay garan waayeen waxay u nool yihiin ayay axlaam raadiyaan axlaamtu waa maxay wax allaaliya waxaan dunida drug la isticmaalo waxaa loo isticmaalaa inaad waaqaca isilowsiso inaad riyooto waxaad rabtaa adoo soo jeeda inaad riyooto khamrigan la cabayo daroogadan la isku mudayo waxaan la wado oo dhan waxaa la rabaa waaqaca nololeed in laga tago waddanadan galbeedka iyo inta la halmaashay waxaad arkaysaa qof shan maalmood sida dameerka loogu xamaalayo oo shan maalmood shaqaynaya minka ugu sarreeya ilaa ka ugu hooseeya shan maalmood buu sideed saacadood toban saacadood dhowr iyo toban saacadood shaqaynaya laba habeenna waa la wallaanaya umma bikaamiliha ku heshiisay laba habeen wax miyir qaba inaan waddanka joogin ka war waddan dhan oo laba habeen qof miyir qaba aan joogin waa maxay waa khawaar ruuxiya dadkan meel baa daloosha oo la rabaa in la buuxiyo waxa daloola noloshan satisfied ugu ahayn waxaa laga yaabaa dadka muslimiinta iyo meelahani raaxada waxay u yaqaaniin qofku intuu shaqada iyo waxaa iska yimaada inuu gurigiisa iska jiifsado gaalku raaxo uma yaqaano noloshuba way kusoo cidhiidhiyoontaa hadday guriga galaan fasaxa markay helaan bay heeryada qaataan oo tourist bay u baxaan dunidu wareegaa intuu shando tuurta saaro ayuu maalinba buur ka daadegaa waayo noloshan iska fadhigaa baanu ku satisfied ahayn wuxuu rabaa jidhkan inuu daaliyo daaliyo dabeetana aanu fakerina u hadhow fiidka duulo unoo seexdo ma rabo adigu waxaa laga yaabaa intaad sariirtaada beerka u jiifsato inaad ka jiifto oo aad raaxaba u dareemayso qolkaaga cidlada aad iska joogto iyo meesha aad ka fadhido laakiin isaga uma dareemayo wuxuu dareemayaa inuu daalo oo isdaaliyo oo nolosha uu isilowsiiyo waktigiisa fasaxa alena raaxadu waxa weeyaan ilahay baa qur-aanka wuxuu leeyahy huwa aladi anzla sakinata fi qulubi اlmu'miniina liyazdaduu iimaana maca iimaanihim ilahi subxaanaه watacaala waa ka kusoo dejiya sakiinada xasiloonida dadka mu'miniintaa qalbigooda ilaahay wuxuu kusoo dejiyaa xasilooni liyasdaaduu iimaana maca iimaanihim baa ilahay yidhi si ay u kororsadaan iimaankooda iimaan kale ugu kororsadaan baa la yidhi subxaana watacaala waa maxay iimaankooda iimaan ku kororsanayaan ilahay wuxuu leeyahy xasiloonida anigaa bixiya qulubta bini aadamku waxshada iyo argagaxa ku dhaca iimaankaa tirtira dadku siday u kala iimaan badan yihin bay u kala deganaanshiye badan yihin walidaalik baa laxdaadka waktiyada ugu adag ambiyadu way iska deganaayeen waayo dadku way ka iimaan weynaayeen nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyadoo la eryanayo oo dil lala rabo oo madaxiisa la yidhi qofkii soo qabta boqol halaad baa lagu bixinayaa oo god galay oo abibakar la socdo ridwaanullaahi calayh ayaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh u xasiloonaa degan abubakar baa yidhi ilahay rasuulkiisiiyo hadday cagahooda hoostooda arka wayna arkayaan maa danuka biitnayni allahu haalisuhumaa buu ku yihi oo maxaad umalaynaysaa laba ilaahay ku saddexiyey mutma'in ilqalb dhibba kuma hayaan dadkan daydayaya waa ka baxeen godka iyagoo dhexda sii socda oo la eryayo oo nin faris oo farasfuul oo uu hubkiisii sitaa uu eryanayo ayuu ku soo baxay markaasuu baa abubakar baa la daymoonaya leeyahy ilahay rasuulkiisi ina soo layna soo gaad laa taxzan in allaha macana buu leeyay waxba ha murugoonin ilahay baa inala jire nebi muusey markii uu badda yimi xaggana gaaladii ay ka joogta bay waxay dhaheen inaa lamudrakuun qaala kalaa ina macya rabbi sayahdiin buu yidhi nala haleel bay yidhahe layna qabqabay waxba layma qaban buu yidhi ilaahay baa macaygoo i hanuuninaya munsharaxi sadr qofka mu'minka ah ilahay wuxuu leey wanunazilu min alqur'ani ma huwa shifaaء waraxmat lilmu'miniin wa shifaaء lima fi الsuduur qur'aanku wuxuu tirtiraa bukaanada laabta ku dhaco o dhan ee gaalnimo leh ee nifaaq leh ee shaki leh ee imaan daro leh ee deganaanshiya la-aan leh ee baqa leh waxaasoo dhan buu qur-aanku tirtiraa qofka mu'minkii wuxuu ku kalsoonaadaa ilahi subxaanaه wa tacaala awgeed buu nebigu wuxuu leeya calayhi الsalaatu wasalaam xadiidka saxiixo muslim ku yaala daaqa طacma aliimaan man radiya biاllahi rabba wabilislaami diina wabimuxamadi nabiya calayhi الsalaatu wasalaam waxaa iimaanka macaankiisa dhadhamiyey iimaanku waa wax la dhadhamiyo macaanna leh macaankiisa dhadhamin kari weydo maaha inaanu isagu macaan lahayn adigaa aaladii wax lagu dhadhamin jiray kaa xunta haddii shaah macaan lagu dhiibo markaad xanuunsanayso qadhaadh unbuu dhadhamaya qofka xanuunsanaya afkaa qadhaadh wixii wax dhadhaminaya isaga ka xumaaday waxaa lamida iimaanka haddaad macaankiisa dhadhamin kari weydo adag kaa xumaaday aaladii wax dhadhamayso ee dib adigu isu fatashay wuxuu nabigu leeyahy alayhi salaatu wasalaam daaqa طacma aliimaan iimaanka macaankiisa waxaa dhadhamiya man radiya bilaahi rabba cidda ilaahay rabbinimo raali uga noqota ilaahay qadaagiisa iyo qadarkiisa iyo maamulkiisa ku kalsoonaa ilaahay rabbinima la yidhi ilaahnimoma halkan lagama odhan ilaahay rabbinimo raalli uga noqota rabbinimadu waa maxay huwa sayid lmalik almutaac asamad inuu alla yahay subxaana wa tacaala ka dunidan maamula ee loo qasdiyo ee wax waliba gacantiisa ku jira inaad raalli uga noqoto tadbiirka alle inaad ogolaato sida ilaahay dunida u maamulayo walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya waasaluka aridaa bacda alqadaa amase wuxuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam qofka mu'minkaa arrinkiisu waa yaab buu nebigu yihi arrinta mu'minka oo dhami waa cajab maxaa cajab ka dhigay ina amruhu kulluhu khayr cajaban liamri lmu'min buu nebigu yihi ina amruhu kulluhu khayr arrinka mu'minka oo dhami waa wax lala yaabo arrinkiisa o dhami waa wanaagun baa la yidhi waa khayr sababtu waa maxay in asaabatu saraaun shakar baa nebigu leeyahy hadduu badhaadh iyo barwaaqo helo hadduu xoolo iyo ladnaan helo shakar ma kibro ma qooqo sidii qaaruun ma yidhaahdo inamaa utiituha calaa cilmin cindi sidii qaaruun ma farxo ma qooqo ma kibro ee yashkur lilahi subxaana wa tacaala ilaahay buu umahad celiya fa kaana lahu khayr hantidiiyo waxaani markaa khayr bay u yihi wain asaabathu daraa buu nebigu leeyahy haddii qofka muslimkaa dhibi ay haleesho amaan daro xoolo la-aan faqri waxbaa haleelay wuxuu nebigu leeyahy sabr u sabraa qofka mu'minkii fakaana lahu khayr markana khayr isagu marnaba khayr waayi maayo marka hadday dhibi joogtana waa ku kalsoon yihin khayr waayi maayo ma warwarayo ma waalanayo intaa dhib yari ku dhacdo waa degan yaho waa xasiloon yihi sida awgeed buu nabigu leeyahy iimaanka macaankiisa waxaa dhadhamiya cidda ilaahay qadarkiisa raalli ka noqota ee rabbinimo u ogolaata ee wabilislaami diina islaamnimadana diin u qaadata islaamnimadii waa isdhiib ilaahay aada isu dhiibto awaamirtiisa aada raacdo nawaahid iyo wuxuu kaa reebay in aada ka tagto waa isdhiibitaan cidda ilaahay isu dhiibta nebi maxamedna ilaahay rasuulkiisii u qirta ee isaga kala kulanta waxyiga iimaanka markaa qalbiga buuxiya iimaanka qofka waxaa ka dhiga wax mudma'ina qofku hadduu garan waayo wuxuu u nool yahay sheekhi zandani xafidahullah baa wuxuu yidhaahdaa niman dhakhaatiir iyo odayaal reer galbeed sheeganaya khabiiruu su-aale weydiin jiray wuxuu yidhi markaad dhakhtarka human anatomy ama physiology garanaya weydiiso acdaada qofka bini aadamka o dhan wuu kuu sharxaya markaad tidhaahdo ishu maxay qabataa maanta o dhan buu sharxayaa buu yihi oo xikmadda looga dan leeya waa maxay ilaan qofku isagoo meel ku jira aan waxbaba arag baa in loo sii sameeyaay uurka hooyadii isagoo ku jiraa isha loo sii sameeya waxa loogu talagalay inuu wax ku arko mustaqbalka inay cayn kaa noqoto saa noqoto inuu wax ku arkaa loogu talagalay dhegtu maxay qabataa haddaad tidhaahdo wuu sharxaya beerku muxuu qabtaa wuu sharxaya wuxuu yidhi acdaada qofka bini aadamka o dhan markay midhmidh u sharxaan ayaan su-aala weydiiyaa buu yidhi gartay xabad waliba waxay qabato marka laysku wada xidhxidhayo uu qof yahay maxaa loogu talagalay markaasay aamusaan bay yidhahdeen this is philosophy bay yidhahdeen tani waa falsafada ad sheegaysaa maxaa falsafad ka dhigay shayga haddaad midhmidh u sharaxdo gaadhiga haddaad taayirka lagu weydiiyo aad sharaxdo injiinka la sharaxdo bateriga sharaxdo kursiga sharaxdo selafka sharax mid waliba gaadhiga wuxuu ka qabtaad sharxaysaa waayo gaadhigu waa maxay markay su-aasha soo gaadho haddaad tiraa la garan maayo waa maxaa laga samaynayaa meesha taagan maxaad taayirka ku falaysay sharxiisa haddaan laba garanayn gaadhiguba xikimadu leeyahy maxaa ka dambeeya sheekh zandani xafidahullah wuxuu leeyahy nimankan marka su-aasha soo weydiiyay wax walba balballaadhiyaan oo mid walba xikmadiisa sheegaan wadiifadii loogu talagalay ayaan weydiiyaa buu yidhi haddaba markaad isku wada xidhxidho waxaanaad sheegaysa o dhan ee uu qof noqdo qofka wadiifada loogu talagalay waa maxay xikmada laga dan leeyahy markaasay aamusaan buu yidhi markaasa waxaan ku yidhi buu yidhi waxaa la aamusteen waxa weeyaan shay walba xikmada loogu talagalay waxaa yaqaanaa saanicii sameeyey idina saanicii baad dafirteen ilaahay baa garanayoo abuuray wixii ugu talagalay ilaahayna wuxuu idin yidhi wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun jin iyo insiiba waxaan u abuuray inay caabudaan marka ciddii abuurtay baa ka soo goysee buu leeyahy shay kasta cidda samaysay baa sheegta wixii loogu talagalay shaqadaa loo diyaariyey rabu samaawaati walardi baa garanaya qofka mu'minkaa marka iimaanka koowa waxa lagu xasilo ee sacaadada lagu gaadho camalka saalixa baa laba ah waxa sacaadada lagu gaadho saa daraaddeed buu nebigu wuxuu ku odhan jiray bilaal arixnaa biha yaa bilaal salaada noogu raaxee bilaalo waxa igu ku raaxaysanayo waxa wax marka dhibtu soo gaadho uu dhibta iskaga yaraynayo waayo rabu samaawaati waalardi buu la hadlaya qofka mu'minka ahi ilaahay buu hortaagan yahay oo le iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin ihdina siraata almustaqiim siraata aladiina anamta calayhim hayr lmaqduubi calayhim wala daaliin ilahay buu baryaya ilahay buu kalsooni weydiisanaya qofka mu'minka ahi cibaadaadku waxay keenaan in qofka qalbigiisu dego alla ka cabsigaaga waman yataqi illaha yajcal lahu makhraja noloshu way fududaataa markaad ilahay ka cabsato subxaana wa tacaala ilahay baa qur-aanka wuxuu ku leeyay wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu saalixaat layastakhlifannahum fi lardi kama istakhlafa aladiina min qabli kuwa idinka idinka mid ah ee iimaan iyo camal saalixa laga helay baa ilaahay leeyahy dunida waan idin makansiinayaa baa ilahay leeyay sidaan kuwii hore u makansiiyey iimaankeeni iyo camalkeeni baa dhamaystirmi waaye oo gaari waaye xadkii wax laynagu makansiin lahaa cidda labadan laga hela baa ilaahay ballan qaaday inaan dunida makansiinayo khaliifo inaan idinka idinku dhiibayo dunida sidaan kuwii idinka horreeyeyba ugu dhiibay baa la leeyahy subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu leeyay walayumakinanna lahum diinahum aladi irtadaa lahum waxaan idin makansiinayaa diintiina raalli idinka noqday oo sarraynaysa maantana waxaaba laga yaabaa muslim baa tahay inaad ka cabsato ka yaro warwareegto oo aad ka ilaaliso in islaamnimadaada la garto waayo waabaad yaro baqaysaa ilahayna wuxuu leey walayumakinanna lahum aayaadkan oo dhan laam iyo nuun shadan baa ku jira xarfaha kan jawaabta ah oo adawaadku wax lagu adkeeyo ah waxaa ilaahay leehay subxaana wa tacaala walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna baqihiina dabadeed nabadgeliyo iyo ammaan baan idinku bedelayaa baa ilahay yihi waxaan oo dhami maxay ku xidhayen yacbuduunani laa yushricuuna bi shay-a ilaahay inay caabudaan subxaana wa tacaala waanay cidna ugu shariig yeelin waxaa meesha yaalla insaanku markuu saciid maxaa masalan haddii lagu yidhaahdo shaqada haddaad qabato maanta hal milyan baad helaysaa shaqadu si kastoo ay u adag tahay bishu markay dhammaato milyan dollar baa lagu dhiibaya haddii lagu yidhaahdo shaqada dhibteedu wax fudud bay adiga kula tahay maxaa fudaydiyey rajadaad qabto soo maaha haddii shaqo adag laguu diro oo lagu yidhahdo shaqadan waxaa laga shaqaynayaa labaatan saacadood oo isku xigta waxaad odhanaysa soo million dollar la heli maayo wuxuu anaa bile waar ogolow labaatan kaba waan shaqaynaya afartaa saacadood umaan seexanaya baad leeda dhammaanteen haddii layna weydiiyo waxaynu odhanayna waa gelaynaa ila milyan baa muuqda labaatankaa saacadooda shaqadaa ka caban maysid waayo dardar baad ku wadaysaa waayo waxaad og tahay in milyan la helayo insaanku haddaan imka idin idhaahdo qofka halkaa istaaga ee hal saac taagnaada isagoo aan dhaqdhaqaaqin toban kun oo dollar baan siinaya intiinan u malayn maayo in qof istaagi karo in yar markaad taagnaato ayuunbaa jirku ku xanuunaya oo aad gacanta dhaqaaji halkan dhaqaaji ma ma awoodi waayo maad baranin laakiin mar haddii toban kun lagu qaadanayo hadhow baa guriga tegaysaan oo soo tareen garaynaysaa maalin walba ad soo taagaysaan si aad tobankii u gaadho sidii loo helayay kuwan seerkaska cayaara wa aragteen xadhig yar buu ku dul socdaa intaas oo bilood iyo sanadood buu traingarayna waaye lacag u ogyi lacag buu ku helaya uu jirkiisa sida loo balance gareeyo baranayay qofka bini aadamkii markuu rajo ku nooliyo toban cashe dabadeed idinkoo dhammaantiin farsamada istaagga a bartay aan la dhaqdhaqaaqin iminka waa ciqaab macalimiintu ardada waxay idhahdaan derbiga qabso ha dhaqdhaqaaqi in yar markuu ardaygu waayo buu meel waliba xanuuntaa waayo muu baranin laakiin dad bartaa jiro tusaaju taagaan dhaqdhaqaaqay finland anigoo maalin maraya ayaa meesha boqortooyada horteeda soo maray albaabka laba askaraa taagan oo quryasito wax walba oo aan meel laba dhaqaajinayn waxaan moodayay kaabad yaroo meesha taallo sawir daduun meesha lagu sameeyayo waayo de isma odhanaysa waa bini aadam waxaan saasunan meelba dhaqaaqayn qof saasunan meelba dhaqaaqay waa maxaa markaasi ku leeyihin inta saacad adow shaqada ku jiro saasaa loo train gareeyey dabeetna qof waliba saas u taagnaanaya iska taa meelinaba dhaqaaqi mayso waa sanam yar dhagxantan meesha laga taago kale weeyaan ililibiqsan mayso gacani dhaqaaqi mayso meelaba saas inbuu taagan yahi bes waa loo tiran gareeyay lacag uu qaadanaya daraaddeed bu isla engejiyey markuu ogaaday inuu lacag helayo ayuu aqbalay inuu maxaad u malaynaysaa dunida waa laga yaabaa inaad dhibaatooyinka qaar dareento laakiin qofka mu'minkaa maxaa ka dhigaya inuu dul qaato dhibtani aanay waxba ku haynin ilaahay baa wuxuu ku yidhi acdadtu licibaadiya saalixiina maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar addoommahayga fiican waxaan u diyaariyey baa ilaahay yidhi waxaan iliba arag barwaaqo waxaa dunida nimco soo aragto oo dhan way ka gadisantay waxaan dhegi maqal baa ilaahay leeyihi subxaana wa tacala wax allaaliya waxaad nimco maqashay way ka qaalisantay waxaan qalbi bini aadam ku soo dhicin haddaad maanta o dhan fakerto istraatol u jannadu say ogtahay nimco kasta oo takhayusho oo maskaxdaada aad ku rogrogto way ka weynto ka qaalisanta rajada haddaad qabto maalmo la gaajooday iyo dagaal la galay iyo in yaroo la kadeedmay ama dhib yaroo dunida kaa soo gaadhay wax weyn kuguma aha saas daraaddeed bu qofka mu'minka yasbir iyadoo u gaajaystay iyadoo u baahanyay iyadoo caynka iyey saxaabadii nebigu iyagoo gaajaysan bay sabrayay iyagoo gaajaysan bay dunidan ka telinayeen iyagoo gaajaysan iyagoo intuu mid nebiga u yimaado uu beerkiisa marada ka qaado oo uu tilmaamo iyadoo dhagax ugu xidhan yihi iyagoo la yidhahdo rag dhan oo saxaabada ka mid ah ayaan wax laba go' haystaaba ku jirin hal go-oo qura unbuu ninku lahaa bale ragga badh baan xataa isaga iyo reerkiisu ma laba maro kale haysanine markuu marada isagu ku tukado intuu gurigu ku noqdo islaamtu si ay isugu xijaabto ay ugu tukato ugey jirin kuwii caynkaa ahaa baa dhulka maanta muslim ku nooli o dhan iyaga furtay in maqrib laga bilaabo ilaa iyo jina agagaarkiisa saxaaba furatay ilaa iyo qubrus inta muslimku maanta ku raaxaysta nimankaa aan maryaa haysan baa inooga tegay laakiin waxay ahaayeen dad ilaahay aaminay subxaana wa tacaala dad aan adduun wax badan ku ahayn inagu sacaadadii xoolaynu ka raadinay dunida dabadeeda waxaynu uga dhacnay waxooga xoolaa in lasoo helo dunida dabadeeda waxaynu uga dhacnay waxyaabo yarnoo ka fudud laakiin dunida dabadeeda ugama dhacno inaynu iimaankeena kordhino inaynu camal saalixa la nimaadno inaynu muslim toosan noqonno waxaynu u baahanay sacaadadii iimaaniga ahayd baynan dareemin qofka mu'minkii markaa rajada uu qabo daraaddeed nebigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam dunida kii ugu nimco badnaabaa naarta mar la quusiyaa laga soo saaraa markaasaa la yidhahdaa war weligaa nimco ma aragtay weligay ilaahay oo meel lagu nimcaysanayaba ma arag buu yidhaha waayo wixii dunida uu ku cunoo dhami dhadhan ma yeelanin mar hadday cadaabi ka dambeeyey kii ugu dhib badnaa ayaa la keenaayo mar baa jannada la quusiya waxaa lagu yidhaha war weligaa mashkilad ma la kulantay laa yaa rabbi buu yidhaha weligaba wa iska nimcaysana waayo wixii oo dhami wax la ilaabi karayay noqoto waxaan rajaynayaa inay waktigii salaada gaadho waa soo koobaya liibaanta iyo sacaadadu waxay ku jiraan iimaanka waxay ku jiraan kalsoonida alle lagu qabo waxay ku jiraan arkaanuliimaanka waxay ku jiraan arkaanulislaamka iyo camalka saalixa lala yimaado waxay ku jiraan qofko waxa uu u nooliye garanaya saxaabada inta la laayaabay lahayen fustu rabbi lkacba intuu nebigu saxaabo qola u diray oo yihi diinu soo sheega ayay khiyaameeyeen oo isagoo warqad u dhiibayay xagga dambe intay ka mareen bay warangeliyeen naftu markay ka baxaysay tollaa ay kuma qaylin oo ma odhan nimankuy dilen ee wuxuu yihi fustu warabbi lkacba waaba liibaanay ilaahay kacbada lahaabaa ku dhaartay waayo wuxuu doonayay baa walba shahaado ahay waa dad nicma ka dambayso aakhiro markay tagaanna waxay leeyihin alxamdu lilahi aladi adhaba cana alxasan waxaa mahad iska leh ilaahay tiiraayin iyo murug oo dhan naga kaxeeyey waxaan kusoo koobaya dunidu sacaaday raadinaysa qisa latiif aan idiin sheego baden fortenbel gobolka la yidhahdo ee ka tirsan germany oo gobolka ay ku taalla magaaladan caanka hidelberg la yidhaahdo hidelberg waa meesha jaamacadda jaamacaadka ugu cariiqsan yurub ka mid ah gaar ahaan jarmalka madaxdooda waa jaamacadka inta badan ka soo baxaan waxaa jira jaamacadda koolajyo raacsiisan ardada iskandariyada ka soo baxday jaamacadda loo train garaynayo college ay sii galaan da toddobiyo toban jir ilaa sagaal iyo toban jir inaha u dhaxaysa ayaa gasha nin mudiiraba waxaa arkay ardada tan inaanay sec- sucado ahayn farxadiba kama muuqato noloshii dhadhan uma samaynayso deetana wuxuu ka fekeray ardadan sidii saciid looga dhigi lahaa wasaaraddii waxbarashadu wuxuu keenay ra'yi odhanaya maadat sacaada buu yidhi ha lagu daro xisaska ardada loo dhigayo sida loo liibaano wasaaraddii gobolka fortenberg way aqbashay waxay yidhaahdeen bal dhallinyaradeennana inaynu inuun dareensiin karno sacaadada maadati sacaada ha la dhigo sideed iyo toban khabiir iyo macalin baa loo saaray inay maadatu sacaada wax nin sagaal iyo toban jir ilaa toddobiyo toban jir rag iyo dumar udhexeeya bal wax farxad gelin karo oo sacaado iyo dareen fiican ay ku heli karaan in lasoo qoro saddex dowladood oo kala dambeeya bay soo sameeyeen dowladda koowaad mataqaani waxa lagu dhiganayo toban inan ba inta meel la fadhiisiyo laiska horjeediyo ayaa waxaa la odhanaya mid walbaba numberkaaga ku qaadi one two three ayuu kalama leeyi waxay leeyiin waxaa la rabaa shaksiyadaada inaad muujiso kalsooni muujiso codkaagu soo baxo inaad meesha joogto inaad sheegto waa qof iswaayey oo one la leeyahy isku helay yani waxaa laga yaabaa idinkaa dheel dheel inay idinla tahay waa wax dawladi lacag ku bixinayso oo khubara soo qorayso oo iskuol lagu dhigayo oo macalimiini dhigi doonto oo dawladi hantideedii ku isticmaalayso maxaa keenay waxaan oo wareera waxaa keenay noloshii iyagoo dhalinyaraabay noloshii ka quusteen iyagoo dhalinyaraabay drop out noqdeen iyagoo dhalinyaraabay akhlaaqiya waxba yeelan waayeen dabeetana wuxuu noqday qof sanafareega ah nolosha xaggii loo sii daayaba isaga socda qof aan break lahayn waxay taasi keentay marka inay dawladdii iyo dadkii dhammaa u fakeraan dadkan sidee saciid looga dhigaya akhwatii markaa waxaan idinku soo koobayaa idinka waxa laga yaaba inaa u timaadeen south africa inay sucado noqotaan sacaadadii in la raadinayay laakiin hortinjiraba waa sacaada waxay ku jirtaa inaynu ilaahay rumayno subxaana wa tacaala iimaanku qalbigeenna dego camal saalixa la nimaadno qur-aanka akhrisanno dikriga ilaah iyo xuskiisa badino alaa bidikri illaahi taطma-inu lquluba ilahay leey waar ilaahay xasuustiisa qalbigu ku xasila ama ku degaaba alla leey subxaana wa tacaala qad aflaxa almu'minuun qad aflaxa man zakaaha intaasoo aayadood baa ilahay inoogu sheegaya dadka liibaanaya kuwayi nabi maxamedna calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixu muslimka ku yaalla wuxuu yihi qad aflaxa man aslama warusiqa kafaafan waqanacahu allahu bima aataah waxaa liibaanay buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam qofka islaama ee islaamnimada haleela ee ilaahay in yaroo ku filan uu ku arsaaqo in badan hadda lagama warrami nebi maxamed ducadiisa ma taqaanin calayhi salaatu wasalaam innaga waxaa laga yaabaa midkeen markuu ducaysanay inu idhaahno allahuma rusulna risqan xalaalan ayiba waasican sacaka maaha waasicaasaynu raadina nebi maxamed wuxuu odhan jiray allahuma ajcal risqa aala muxamedin kafaafa ilaahu reer nebi maxamed baa arsaaqdooda in yaroo ku filaatu ka dhig weli ilaahay intaad bariday ma tidhi ilaahu in yar ka dhig inta aan helayo maya maadaddaa weli qiima inoo samaynaysaa saa daraaddeed buu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku ducaysanayaa allahuma ajcal risqa aala muxamedin kafaafa ilaahu arsaaqda reer nebi maxamed baa in yaroo ku filaatun ka dhig dabeetana wuxuu nabigu leeyay waxaa liibaanay qofka islaama ee wax ku filaada alla siiyo ee dabeetana ilaahay ku qanciya buu nebigu yihi qanaaco ku hela waayo haddaan qanaaco haynin lama xasilo qofka waxuu cuno iyo meeluu hoydo iyo inuu alla siiyo subxaana wa tacaala laakiin intaa markaa alla siiye ku qanacsan aan hunguri kale adduun badan kasii haynin ee aakhiradiisa u xoogsanaya idan sacaadadu waxay ku jirtaa alimaanu biاllah walcamal الصaalix ilahayna waxaan ka baraya subxaana wa tacaala kuwa socada fi dunya wa fi laakhira ah inuu alla inaga yeelo inana waafajiyo waxaa liibaanteena ku jirto wsala اllahuma calى nabiyi mxamedi wala alihi wsaxbi waslm walxamdu lilahi rabi اlcaalamiin
إلهي سبحانه وتعالى شكرا شكرا إسماعيل من نفع السنة الأولى الله وين إلهي سبحانه وتعالى ذلك أمر فوائد النسوة بعيد من ينادون كرمان ومجوفة إليهم في دين كان يوحى ربنا وفقنا ينشره marka insha allah su-aalo fara badan ayay badan waxaana dareemaysaan qofkii su-aalaha kaynu soo qorna sheekh wuxuu inoo yimaada su-aalo weyna weydiina ninkii su-aashiisi meesha ka waayaan kuka marka su-aashii sheekh oo fadhi oo la kasadaa marka waxaan aan yaabaa insha allah taala sawirka marka koobaad waxaan u malayna inay suurtagal yihiin inuu sheekh weydiinayna insha allah taala waqtiga ka gaarno waa dareemaysaan waqti badan bay ku shiracsan su-aasha marka ugu horeysa waa nin sheegayaa sheekh maxamed umar marka islaamka fadhiyo waa la weydiiyey waa la igu faqay laakiin aan sheekh kusoo celiyo waan ku celinaya insha allahu taala waxaan leeyahay kolley sheekuna saasuu kaga jawaabay maalinkii waa arrin qoyska u baahan xabadii barnaamij noocaas oo kale laakiin ba haba waro siaan wadu laga faqay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ku bilaaw safa waxaa jirto gabadh walaashay ah waxay degan tahay oo lagu qabaa waddanka yurub ee dabada yurub ninkeeda iyo ayada ayaa waxaa soo kala dhex galay khilaaf wuxuu la socday muddo sideed sannadood ah intaas waxa uu cabayay ninku khamrida iyo daraajirka kale intaba maalin maalmaha ka mid ah ayuu isaga oo cabsan ama khamriysan ku yidhi xaaskiisa diinta kristiyaanka ayaan ayaad igaga qoran gabadhaas ma qoran tahay diinteena islaamka maxay ka baqan jazakallahu khayr
bismillahi rahmaan rahiim markii aynu waddankeena ka tagnay iyo dhulkeenu diinteena ku haysanay iyo bulshada muslimka ay joogtay ugu yaraan qaadi muslim oo dadka nasaare la helayay noloshu way fududay markii dhulkaa la joogo laakiin markaanu tagnay dhul aan islaam joogin aan maxkamad islaamiga jirin aan qaadi jirin aan waayeeliga kala saaraa jirin aan waxba jirin way adkaatay waxaana adag sharci ciddii fulinaysa ee aan wadanin in la sito ususta kelmadda inaad sharci tuurta ku xambaarsanaato cid fulinaysana aan loo haynin islaamnimaynu isku guursanayna isku qabaynaa ku kala tegaynaa sharcigaasaynu rabnaa inaynu ku dhaqanno oo qofkiisa soo taagan yaa ku fulinaya markaa daan qaadi jirin oo guris jirin oo waxba jirin oo war naga tag hadduu ku yidhahdo soo korisa waayo maxaa sameyn waa kadeedka soo baxay bay ka mid tahay ka labaad qadiyadda reeraha iyo wixii ku saabsan laba qof wixi ay isku hayaan culimmadu waxay idhaahdaan haddii nin uu kuu yimaado isha laga soo riday abaha u xukumi inaad qofkii kalena aragta mooyaane waayo waxaa laga yaaba ka kalena in labadaba laga riday idan waxna iftaa baa la yidhaahdaa waa fatwa waa masale cilmi oo la fatwoodo waxna waa dad waxay isku hayaanoo inta labadaba la dhegeysto loo gar noqo labada qofba inta la dhegeysto markhaatiyadooda la baadho dabeetana gar loo noqo qofkii gar darana garta la saaro qadaayaadka faamiliga ilaahay wuxuu ina faray marka hore inaynu iswaansano oo gurigeena iyo waxayna ku dhamaysano hadday suurtoobi weydo waxaa layna faray xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha ninka reerkiisa cid ka mid a iyo gabadha reerkooda cid ka mid a inay ka wada hadlaan oo qadiyada taa labada qof dhan un loo kaxeeyo ama la isku daro ama la kala saaro haddii la waayo waxaa layna faray qaadiga muslimkaa loo tago oo u kala saaro anugu ninkaa gabadh baa laga furay iyo kama furna iyo midna ma odhanayo wuxuu u baahan yahay ninkani wuxuu isku difaacay in isaga la weydiiyo gabadha tani waxay isku difaacaysa in la weydiiyo qaadi muslima in loo geeyo yurub markii la waayey qaadi muslima waddanka ingiriiska waxaa laga ogolaaday guddi shareeco islaami ku saabsiisan oo muslimiintu wada leeday dadka wixii loo taag waaye markaa isaqbali waaye waxaa loo gudbiyaa guddigaasi waxaan leeyahay ninkan muslimkaa gabadha walaalaayiin ha u qorato guddigaasi ha u gudbiso guddigaasi wuxuu soo weydiin doonaa ninka adresskiisa iyo meeshuu degan yahay baafin bay samaynayaan isagay waraaqo usoo dirayaan wixii ay iyadu soo qoraytaba isagana loo soo diraya kasoo jawaab baa laleeyahay muddaa loo qabanaya haddii uu kasoo jawaabo waa loo garnaqayaa hadduu markas islaamigii meesha ku yaallo markaska islaamiga ay lasoo hadlayaan waxay leeyihin labadaa qof warbixintoodao dhamaystiran intaa labadaba waraysataan noo soo dira haddii uu diido inuu warbixiyo baafin bay samaynayaan kadib ayay go-aankooda gaadhayaan idan fatwaha raadinina cidida kala saarta raadi wasalaamu calaykum
ninkaa su-aal soo qoray wuxuu leeyahay su-aashiisa adiga shaqotafa ah iyo culamada kale ee soomaaliyeed ee waaweyn sida sheekh cumar faaruuq iyo sida halkan uu ku soo Soomaaliya waa dadka dadka culimadina ay yihiin dadka ummadda hogaamiye ee ummadda wixii dhibaatada hesho ka bixiya yani ilaahi subxaana watacaala doortiisa maxaa arrintaasi ay u suurtoobi weyday inaad si xilqaantaan oo kolay islaamka mid caananaya garanayso
waddankan shanta qof aad sheegtay ma lehe soomaali oo dhan baa leh soomaaliya hadday ku heshiisana wuu degayaa hadday ku heshiin weydana degi maayo waxa uu u baahan yahay waddankani dadkii lahaa inay dib isugu noqdaan oo ka wada tashadaan oo mid sheekh iyo mid shariif iyo mid miskiin iyo mid kaleba waddankan waxba kuley mana aha waddan ul sixriya u baahan oo shan wadaad intay dadka yidhahdaan xaggaa isugu baydha dadkan isugu baydhaya ma jirto ciidina isu baydhi mayso laakiin waxaynu u baahannahay qof waliba waddankan contribution buu ku leeyahy qof waliba boos buu kaga beegan yihi aniga waxay saaran booskayga inaanan ka habsaamin laakiin waa wax saaran ummadda soomaaliyeed oo dhami inay doonto wanaagakan dad xun baa laga qayindinaya haddaan shacabku xumayn madaxooda ma xumaateen waa sheeko nin xun baana haysto ninka xumayna ma afduubi kareen haddaynu inagu diidanin nin xunoo ina afduubi kari lahaa ma jiro haddaan reernimadu jirin nin intuu reer ku dhawaaqo daldhaloo dadleeya iskama qabsadeen ama cid kale intuu usoo kaxaysta ma qabsadeen waa bulshadan baa xun bulshadan haddaan iyada xanuunka laga saarin oo la daweynin nin iyo laba toona ma maamulaan madaxda waxay ka timaadaa dadka imise madaxaynu ridnay imise laga takhalusay markaad mid ka takhalustaba mid ka kadeedan unbaa fuulaya maxaad wadi markaa ma un mid ridun baad ku jiri markaad ka ridaba habaarqabo kalea taagan haddaan reerku habaarqaboba waayan si aad yeelaysaa mushkiladda meesha taallaa waxay tahay bulshadan baa xun dhaqanka meesha yaallaa xun afkaarta taallaa xun waxaynu u baahanay qof waliba inuu contribution bixiyo qof waliba inuu isku dayo bulshadan inuu islaaxeeda raadiyo maalintaynu diyaar u noqono inteena badani nebigu wuxuu leey alayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay weynun lilcarab carab waa la halaagaya waxba uu nebigu ka warramay markaase haweenkiisii haweeney ka mid oo meesha fadhidaa tidhi anahliku wa fiina saalixuun ilaahay rasuulkiisiyo miya nala halaagaya igoo dad wanaagsan inugu jiraan nacam buu nebigu yidhi idaa kasura alkhabar haddaad laba boqol oo weli leedahay laakiin malaayiin faasiqaadada waa lagu halaagayaa maca awliyadaada idan wuxuu nebi moxamed leeyahy alayhi salaatu wasalaam markay weydiisay an nahlak wa fiina saalixuun maanala halaagayaa mama halaagsamaynaa iyadoo dadkii saalixiinta inugu jiraan waa laydin halaagayaa buu nebigu yihi iyadoo saalixiintu idinku jiraan goorma idaa kasura alkhabas buu nebigu yihi kuwa xume hadday tiro bataan afkaarta meesha taalla dadka xume hadduu u badan yihi balaaye katalisku hadduu ka badan yahay cidda sama kataliska waa laydin halaagayaa buu nebigu ley alayhi salaatu wasalaam idan waxaan kusoo koobaya wadaadada aada sheegtay iyo wadaadada kale iyo cuqalada iyo salaatiinta iyo dadka caqligu ku jiro in dadaashay iyo in quusatayba waa leeyahy lakin waxaan leenahay in dadaal la bixiyaabaa muhima problem kastoo dunida iyo haddana mar un baa laga tallaabaa quustu iyadu islaamku ma yaqaano dunidan oo dhan oo madow baa ilaahay nebi qura soo diray maxamed oo qura calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed ciidanna lama soo siin lacagna looma soo dhiibin soo saa maaha isagoo lacag wata miyuu yimi iyo askaroo le ninkii raaci waaye waa xidhaya ama ciddii rabtay inay raacdana waxoogaa reeraa barh baan lacag siinaya soo raac mayo dacwadda adaawad baa la yidhi ilaa iyo intaa dadka dhan u kala baxaysaa halgan baa la yidhi noloshu waa halgan haddaad intaad fadhiisataad tidhahdaan maxaa aw hebel iyo xaaje jaamac wuxuu qaban waaya cidina wax kuu qaban mayso haddaynu se wada halganno waxbaynu bedeli karnaa wallahu aclam
waxaan rabaa inaan ka ogaado laba masalo mida koobaad weyda haddii aan salaamo laba nin oo misgaal yahay midna muslim yahay macnihi salaamtaa kan gaalkaa miyay ku dhacaysaa oo wada taagan laba nin oo wada taagan oo misgaal yahay midna muslim yahay asalaamu calaykum idhahdo yani salaamtaas ninka gaalkaa ma ku dhacaysaa kaasa laba leeyahay hadday ku dhacdo sideen inuu sii faahfaahiyey dambi bayga soo gaarayaa haddaan ogahay inuu gaal yahay miskood
asalka salaamta islaamigaa dadka muslimiinta abaa isku salaama asalaamu calaykum labada qof ee aada salaamayso dee maxaad u odhan gaalka ay ku dhacaysaa muslimkaba ula qastide mar haddaad ogtahay laba inay taagan yihiin oo mid muslima yahay u qasti salaantaada ciddaad salaamaysaa inuu yahay qofkan muslimka ah isaga inaad ku leedahay asalaamu calaykum gaalka ma lagu odhan karaa mise laguma odhan karo jamaahiir اlculamaa waxay qabaan inaan lagu odhan karin lakin bacd اlculamaa aan rajaynayo sheekh alalbani inuu kamid yahay baa qaba xataa in isagaa lagu odhan karo haddii ay macno dunawiyo qura looga jeedo lakin jamhuurtu waxay qabaan inaan lagu odhan karin hadi waaxida hadduu isagu ku salaamo maxaad yeeleysaa gaalka laftiisa hadduu ku yidhaha asalaamu calaykum wuxuu nabigu yihi alayhi sala alayhi salaatu wasalaam waa tan baan filayata albanina u qaba in asalaamu calaykum asalaamka la odhan karo ta hore maahan rajaynay waxaa banaan inaad tidhaahdo wacalaykum sheekh albanina wuxuu leeyahy haddaad hubto wixii uu yidhi asalaamu calaykum inay tahay wacalaykum asalaam waa la odhan karaa buu leeyay hadduu ku salaamo hadda wacalaykum dheh waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam intay soo maraan ayay assalaamu calaykum iyo wax ku odhan jireen geeliyo korkaaga ha ahaato idina ha ahaato unbu odhan jiray wacalaykum waxaanu nebigu inoo jiday wixii ay ku yidhaahdaan inaad wacalaykum adna ku tidhaahdo hadduu wax san ku yidhina wax san bay noqon hadduu waxxun ku yidhina waxxun bay noqon wuxuu isagu yidhi unbay ku xidhantay marka wacalaykum dheh wasalaamu calaykum
kadib xaaskii alciyadu billah mina ayay ku dhacday weli sida uu soo baray kadibna way wareegtay oo cunuga ayay dhashay kadib waalidkaygii waxay igula taliyeen inaan cunugaas qaato oo aan u wandalo ayaga oo u daliishanaya inuu sharcigu isaaciyey oo uu yahay ilmo firaash walad firaash marka ama waan diiday oo maana falin
wararka kor loo qaado maahe sheekh u tago hoos weydiiso isaga kuu jawaabayo jazaaka allahu khayran wabaarak allah wuxuu leeyahay saa'ilkan ma ku wardin karaa tusbax ma banaan tahay mise waa bidco xaggeegu ka yimi tusbax
tusbaxu waa wax soo jireena diinta islaamka horteedna lagu wardiyi jiray taariikhda bashariyadana in badan la soo socday hadi waaxida wax lagu wardiyo faraha u fadli badan gacantaada waayo nebigu wuxuu uhi fa inahuna yustantaqna iyaga ayaa hadhow aakhiro markhaati la weydiinaya aakhiro marka lagu soo taago gacmahaaga iyo carabkaaga iyo jirkaaga kugu markhaati furaya haddaad iyaga ku wardiyi jirtay waa kuu markhaati furaya waxaa fadli badan in gacanta lagu wardiyo tusbaxa in lagu wardiyaa ma banaantay mise ma banaana waa masalo culamada muslimiinta ee aaraa kala gedisan ay ka leedahay culamo ka mid a culamadii hore iyo kuwii mucaasiriintaba qaar ka mid a baa qaba inuu bannaan yahay sida imaam asuyuuti fii fataawihi alxaawi la yidhaahdo imaamu shawkani fii naylihi ayuu ku soo aroorinayaa aimo badan oo kale soo aroorinaysa culamada soomaaliyeed sheekha ugu mudan wuxuu tilmaamayaa inuu iska bannaan yahay marka uu sharxayo sunanu abi daawuud sheekh shariif cabdinuur xafidahu llah culamo kale oo muslimiinta ka midi waxay qabaan inaanu bannaanayn maxaa la isku hayaa aharka ku soo arooray ahaar baa soo aroortay culamada badh ay saxiixinayso inay saxaabada qaarkood ka sugnaadeen sheekh shariif cabdinuurna kuwaasu raacay idan hadduu saxaabi ka sugnaaday bidco laguma sheegi karo waxaa kaloo soo aroortay baa iyana leeyahay saxaabada badh inay diiday si awgeed waxay leeyihin waa masale khilaafiya bayna asaxaaba walidalik baa alcalaama bakar abu zayd xafidahu llah uu risaalo ka qoray almisbaxa la yidhaahdo isagu waa qolada rajaxaysa in la iska daayada calaa kullin waa mas'ale aan weyneyn oo dagaal lagu galo maaha waa ninkii ku wardinaya una iskaga wardi ninkii ka maarmaya una farahaaga iskaga wardi murankeedana inaga daayo salaam
wuxuu leeyahay saaiilkani sheekh waxaan rabaa inaan ka ogaado daksiga caafimaad ahaan wuxuu keeni karo dabcan xadiiskiibu loo socda ama diinta waxa ay ka qabto haddaan dabin ku dhigo waxa loo yaqaano fly capska oo kale wax dembi ah ma iga soo gaaraya
cilmigaa duksiga galay baa ma garan lahay duksigu waa xasharad yaroo daar ah xasharadaha waxdhibo ka mid a wixii waxdhibana haddii la dilayo shareecadu waxba kama qabto ugu horreyn ninkaa xasharaadka raadinaya waxaan kugula talinaya nin baa qoray kitaab aan weliba filayo uu shahaado sare ku qaatay xasharaadka iyo shareecadu waxay ka qabtaan la yidhaahda masaladaas uu banbaxay inuu cilmi ka qoro waa midda labaad haddaad xadiidkii ujeedo duksiga noociyaadkiisa ka midi waxay ka mid yihiin noociyaadka ugu fudud makhluuqaadka alla abuuray tishiiska ugu fudud basharku markii uu isku dayey inuu wax samsameeyo wax abuuro waa kuwuu bilaabeen qoladii aqoon-yahanada raashiankii unugyada ay ka bilaabeen inay isku dayaan inay wax nool ka soo saari karaan buu ka mid ahaa waana kuwii ku guul daraystay ilaahina subxaana wa tacaala isagu matal inoogu soo qabto mithaal kuwa ilaahay keyrkaa caabudayaa baa la yidhi haddii duksigu wax kala cararo kama dhacsan karaan waana xaqiiqo jirta duksigu wuxuu qaato markuu kor u qaadaba chemicali buu bedelaa oo chemical reaction baa markiiba dhaca wuxuu wixiiba ma noqdaan markaasi wax kale iyagoo abaa lagu gaadhaa marka weligaa ka dhacsan kari mayse duksigu waxuu qaaday kama soo dhici kartid dacfa aalib walmatluub baa ilaha yidhi waa marka labaad masaladaad ujeedaa baan umalaynaya waa xadiidkii bukhaariga kusoo arooray ee sheegayey hadduu duksigu caanaa iyo meelaha kan idinkaga dhaco quusiya waxaa jirta aqoon-yahano reer galbeed oo isku daya inay baadhaan duksigu inta badan cagaha baalasha qaybo ka mida wuxuu ku qaataa meelahan uu istaagayo jermiska yaalla saxaru isku soo taagaa waxuna kaleu isku soo taagaa waxanbu soo qaadaa yacni jermis tiro badan idan waa waxyaabaha bakteriyaadka iyo tufayliyaadka iyo waxaan yaryar kala taltallaabiya meel xun intuu isku soo taaga ayuu keenaya laakiin wuxuu kaloo nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam in la quusiyo waxay isku dayeen aqoon-yahanadaasi reer galbeedka gaar ahaan qoleen jarmala inay balbaadin doonaan duksigu marka la quusiyo maxaa dhacaya waxay ogaadeen duksigu wuxuu leeyahay waxyaabo yarar oo antibacteria oo isagu soo saaro weliba bay yidhahdaan markuu khatarta gala ayuu soo saara saa daraaddeed waxaanuu isaga sidaa isaga waxma yeelaan marka la quusiyo bay yidhaahdeen wuxuu isku dayayaa inuu soo saaro nooc kale oo bacteriyadu sidanu neutralize garayn karaa scientifically waa sax bay leeyihin haddii bacteriya wuu sidaa taa laguma muransanaa laakiin haddii la quusiyo bay leeyihin waxa uu soo saaraya intan uu rafanayo wax antibacteriala oo neutralization ku samaynaya inuu more neutral ka dhigo mashaakilkii uu siday wallahu aclam
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سعيد بن يا شيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورحمه الله معلوم الهي حكاك في يوم وغشد على من صبر وغسل الله سبحانه وتعالى حتى في الفيو شيخ الغيرة طبعا بتشكا إن سورة طبعا وحي بالوسط كان صور كا رياضة لداورة شيخ عياضة لداورة أما الله تعالى واحد اللي عليه حاجة على الخير
waxaa kala jira dunidan maanta la joogo wax walba waxoodii baa laga kaxeeyey sacaadadaan idiin sheegaya bani aadamku markuu waayey waxaa la isku dayaa in la mashquuliyo waa mar labaad nimanka s maxaa la yidhaahdaa siyaasiyiinta ee dunida maamula waxay isku dayaan bulshadan inay iska sii jeediyaan fi-a yar baa siyaasada iyo dhaqaalaha dunida haysataa laakiin kooxda yara haysataa waxay isku dayaan kooxahan kale ee tirada badan leh in la jeediyo oo la mashquuliyo gaar ahaan dhallinyarada oo khatara hadday xoog siyaasiyo soo jeesta noqdaan weliba waktiyadii shuuciyadday noqdeen xoog siyaasiyo soo jeeda khatar baanay dunida geliya faransiiska iyo meelahaasi waktigay ku kaceen sixty eight sixty nine meelahaasi saa daraaddeed waxaa la tijaabiyaa in dadka dhallinyarada ah caalamka siyaasadda iyo maamulka iyo waxan oo dhan laga sii jeediyo meel kale lagu mashquuliyo inta ugu badan leh laba shay bay iyagu jecel yihin inay ku jeediyaan mid saddexaadna dadkaas ka wata iyagu waxay jecel yihin inay ku jeediyaan musican sports waxaan la tumo iyo heesahan iyo kolba nin raama leh oo dadka u heeso bulshadao dhami daba socoto iyo dadka oo dham oo madhnaantii aan hadda sheegaynay sacaado la-aantii dareemaya oo dhammaantood muusig dhagaha ku sito oo rabaa inay ismashquuliyaan muusig dam dam dam dam dam tahay oo dhagaa xataa qarxin kara laakiin la rabo in la isku mashquuliyo iyo sports cayaar dunida o dhan lagu mashquuliyo si dunida loogu mashquuliyo cayaartiiba waxa laga dhigay wax hayru caadiya kubadda imika cagta waa maxay waa caag yar oo la neefeeyey oo dabeetana dabada laga eriyo waa intaas soo maha caggaa yar ee la neefeeyey dabada laga eriyaa la yidhi ninka si fiican u eriya yaqaana soddon milyan buu leeyahy dadba caagii inuu eriyaabuu ku wada talagalay ilan soddon milyan buu ku qaataa inankan yare dabada ka eriyaay dunida maxay kusoo kordhinaysaa nothing waxba maa waxaan malaayiina lagu qasayo rag baa ka dhigay wasiilo lacag lagu soo saaro waa waal ballaadhiyey dadkii baa la jeclaysiiyey dabeetana maalqabeenadii dunidaa iibsaday meelihii yarraa ee kubadda lagu cayaari jiray wiilashii cayaari jirayna lacag baa la siiyey awal cayaarta waxay ahaan jirtay hobby iminkana waa profession awal waxay ahaan jirtay dadka wax cayaaraa nin dhakhtara nin injineera mid askariya dad shaqo haysta laakiin waxaana ay hobby u tahay waxuu waktiyadiisa maran faadiga uu cayaaro oo dabeetana xataa haddii la daawanayo uu cayaaro laakin iminka profession baa laga dhigay ischool weeyaan bo inanku isagoo lix jira ischoolkaa lagu soo daraa waa soo socdaa ilaa iyo cayaartooy weynkan waa profession loo shaqo tago bilowgaba laga bilaabo schooling system le cayaarta tani iminka waa dhib cayaarta maxay faa'iido leedahay asalka cayaarta haddii wax shareecada ka hor imanaya aanu ku jirin waa mubaax asalka yani inaad matala kubad iska cayaartaan intaad banaanka u baxda haddaydan isqaqaawinaynin ama aydan isdilaynin ama aan la iscaayaynin ama aan salaadihii iyo cibaadaadkii waktigoodii aanay tegaynin ee ay tahay inaad iskala bixisaan bes asalkeedu waa banaanyi laakiin tan t v-ga laga daawadaa iyadoo caafimaadkana waxbay yeeshaa noloshana waxba kuma tarto haddaad adigu cayaarto wuxuuna anfacaababa kaa soo gaadhaya jirkaaga kala baxaya waad yaro dhididaysaa sokortan badane laynagu itixaamaad iska saaraysaa wuxuun faa'idaa baad ka helaysaa laakiin maanta o dhan haddaad t v-ga hor fadhida maxaad ka helaysaa waktigumaad ku lumaysa idan tan arsenal baa badisa iyo manchester baa wadataa waktigaa laydinkaga qaadaya waktiguna waa qaali waa cimrigaaga cimrigaaga manchester iyo arsenal toonaha siina ee cimrigaaga waxaad ka faa'iidaysataa ha noqdo oo la raba
waxaan loo qeexdaa dadkan hora maray waxay sheegaan in berrito rooti ama kulay maasila noqon sheegadi noqotaa ule marka waan ku wada keenay mayra cadaysa su-aal kale baan idinku raacinaya wuxuu leeyahay diintu waxay noo sheegtay inay waxdu inay dhacdo sida aan hadda ka warqabnana markii xagga meega boqolka laga soo jeedaa marka iyada kudeeda waa ku wanaagsan
saadaasha hawada waa metrology waa cilmi la barto cilmiga la bartaana wuxuu ku salaysan yahay waxyaaba badan laakiin mar walba miyay u dhacdaa siday sheegaan waa maya mar bay yidhahdaan berri daruur bay noqonaysaa ay cadceed noqotaa mar baa la yidhahdaa berri waxa la rajaynaya in roobda u di'i waaya waagii hore meteorologigu uu bilowga ahaa tabajux bay samayn jireen berrita roob baa da-aya dadku ha soo qaata baa la odhan jiray tviyada iyo raadioyada da- dallaayado subaxii marka magaaladu dallaayado soo qaataaba roob di'i waayi jiray iminka se lama yidhaahdo iminka waxaa la yidhahda waxaa la rajaynayaa yutawaqac waxaa la rajaynayaa in roob da-o waxaa laga soo talaabay berri roob baa da-aya cidima tidhaahdo laakiin waxaa la yidhaha waxaa la rajaynayaa berri in roob da-o hawadu inay dhinaca ka dhacdo caynkaas inay dhacdo qadiyadaasi waa qadiyad mathematically wax la xisaabiyo leh waxa la xisaabiyo qaybo kamid inay majhuul yihiin aan la garanaynin ilaa hadda factories badan oo xukuma waa la gartay factorieska qaarkoodna ilaa hadda ma cadda walidalika waa sheekh zandani xafidahu llah wuxuu leeyahy waxaan u tegey marsadka meesha saadaalaha hawada laga sameeyo dunida ugu weynay maraykanku leeyahy oo laba boqol oo khabiir ay joogaan ninkii ugu khabiirsanaa baan ku yidhi buu yidhi asilaanku weydiinaya su-aal baan weydiiyey buu yidhi ah barrito in roob da-iyo iyo inaanu da-aynin limay sheegi karaysaa wuxuu igu yidhi buu yidhi maya laakiin rajadaanu dhan u badin karnaa factoriska xukumo buu yidhi qaar waanu garannay markaanu xisaabinno qaarna ilaa hadda maanan garanin idan waxaan uga jeedaa kahaano maaha faal maaha la odhanayo waa la faaliyo brito roba da-ya waa wax la xisaabiyo scientifica laakiin waa wax haddana exactnesskeeda ilaahay gacantiisa uu ku xidhan yahay idan in inta wax la xisaabiyo la yidhaha intaasaa la rajaynaya dhib maaha muslimiintu wax badan bay hore u xisaabin jireen kusuufka dayaxmadoobaadka cadceedmadoobaadka waxa kan culamadii hore syniska muslimiintu ay sheegi jireen in maalintaa cadceeddu madoobaan doonto maalintaa kusuufka uu dhici doono kusuufka waktiyadaa un inuu dhaco waktiyadaa inaanu dhicin ma qaybkaysi ogaayo maya waa wax la xisaabiyo manaasishuu marayo ayaa la tiriyaa la xisaabiyaa idan ma aha mas'alo weyn oo ku mashquulisa cadceedaa dhacda baa la yidhi dee yaa kugu yidhi god bay gashaa way dhacdaa baa lagu haa taa dhacday maxay tidhi god bay gashaa baa jirtaa shareecadu may odhan cadceeddu god bay gashaa way dhacdaa ayaa la tilmaamay inay dhacdana bashar isku diidani ma jirto wataa kaa dhacday markay adiga kaa dhacdo ma cid baa kugu tidhi cid kale uma soo baxdo yani waxa weeyaan waxbaad adigu mala awaalaad samaysato madaxaaga ku jira dabeetana sii baad sileeday baad diintu qabtaayo synisku diiday
hadii uu ta yahay jihaad fadacayn baa kusoo aqbalfaan
meel kasta oo gaal uu ku soo duulo dad muslimiina oo dhulkoodii degan waxay isku difaacaan waa jihaad shareecadana ku bannaan xataa qaanuunka basharigaa ku bannaan meel kasta oo nin waddankiisii jooga oo muslima uu gaal ku soo duulo xaq uma laha cidina inay cid kale ku duusho xaqna uma laha nina inuu ku yidhahdo dimuqraadiyaddaa kuu dhigaya nin xaq u leh ma jiro pulis dunida cid ilaahay uga dhigay ma jiro xaq cid u leh inay dad kale sida loo noolaado bartaa ma jirto saa daraaddeed cid kasta oo ku duusha dad muslima oo meel degan inay iska dhiciyaan waa xaq ay leeyihin waana jihaad haadii waadix ka labaad dadka muslimiinta ee meesha jooga inay wax iska dhiciyaan weeyaan fardu caynnimada saddex goorun buu noqdaa shareecadu say sheegayso wixii kasoo hadha fardu cayn maaha dadka meesha joogaana hadba inta ay iska dhicin karaan ay iska dhiciya way hadday iska dhicin kari waayaan kuwa ku xiga kuwa ku xiga kuwa ku xiga inay caawiyaan weeyaan laakiin xataa qaanuunu duwali xaq baa loogu leeyahay cid kasta oo cid ku dusha in laga qabto wallahu aclam
islaamnimadeeda ma wax dhibaa soo gaar waxbaa soo gaaray weeye waayo culamo badan ayaa qabta garanaya culamadaas waa yihiin waxa maxaa la yidhahdaa yani inay saas yani waxbaa soo gaaray waxaa loo baahan yahay inuu yahay tawxiidka oo keliya
ugu horeyn xadiidka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegaya qofka laa ilaaha ila allah yidhaahda khaalisan min qalbi iyadoo saxa oo dhab ah inuu janno gelayo waa la hubaa laakiin goor muu gelaya yaa kugu yidhi xagga horead ka gelaysa axaadiista nebigu waxay sheegaysaa muslimiin badan oo naarta gelaysa dembigoodiina ku gashay aakhirkana laga soo saarayo intee lagu cadaabaya haddii milyan sano lagu soo cadaabo ka wararaado aakhirka kasoo baxdo ama laba milyan saddex milyan afar milyan oo sano lagu cadaabo ilaahi subxaana watacaala aaya xadiiskan oo qura maaha qaar buu qur-aanku fii suurati mudasir ilahi mu lehy ma salakakum fii saqar qur-aanka ilahi wuxuu ku lehy waxaa la yidhi war maxaa cadaabka qaar idin geliyaa lagu yidhi qaaluu lam nakun min almusalliin manan tukan jirin bay idhaha idan salaad la-aantu wax cadaab lagu galaa nusuusta qur-aanka iyo xadiidka ha isku dayo intaad midh qaadato inaad inta kale o dhan indhaad ka rido oo aad tirtirto dhammaantood ilaah iyo rasuulkiisay ka yimaadeen kana asixeen wuxuu u baahan yahay intaad ururiso mas'alada wixii ku soo arooray oo dhan ee qur-aan iyo xadiis ama inta laysu keeno in wixii laga fahmaye laga sharxay culamadu ka tilmaamtay inaad ka qaado haddii la yidhahdo laa ilaha illa allah jannadaa lagu galaa waa dhab nebi maxamed baana yidhi calayhi isalaatu wasalaam laakiin nebigu ma odhanin marka ugu horeysa ayaad jannada ku gelaysaa wuxuu sheegay dad badan oo mu'miniina oo laa ilaha illa allah leh oo cusaaq ah inay naarta gelayaan laakiin sida gaalada u geli maayaan meel xabsiya in lagu soo dahiro oo muddo lagu soo ciqaabay u gelayaan waxaanay ku dambaynayaan jannada walidalika ba axaadiista qaarkood waxay tilmaamaysaa dad jahanamiyiin la yidhaahdo kuwii jahanamo ka yimid ahlu jannaha odhanaya waa qolo kale oo jahanamo laga keenay oo iyaga inta la soo cadaabay markii hore baa ilaahay markii dambe ka soo saaray oo dabeetana inta ma xayaa iyo biyo la soo mariyay kadibna jannada galay wallahu aclam
جزاك الله خيرا بارك الله فيك إلهي سبحانه وتعالى هي نوام تعويضي أما قلي إلهي الشيخ سبحانه وتعالى ميزات حسنات أو قدره